الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal kolley casharkii xalay waa kii naga baqday laakiin habeenkii dhoweydna waa yar dheeraayo oo laga yaabaa umuurahan yarkii yar dib dhigay baa jirtay oo la waa inoo socon doono kuwan baa calaaqa u la leeyahay casharka qeybtiisa hore oo dhan bal intaanan taa bilaabin kolley markii aan soo haynay xaggii adigu dee cilaaj baan kuba jirnay baabkii likulli daayin dawaan wastixbaabu tadaawi markuu kaba soo dee axaadiistii ku tacalluqsanayd kayiga oo kale xadiidkii jaabire sacd ibnu mucaadi in agxalkiisa uu kaga dhacay leeb faxasamahu nabiyu sala allahu calayhi wasalama biyadihi bimishqasin rasuulkii ilaahay baa lafdiga xasmiga xagga luqada carabeed goyn weeye qadacahu tana meeshan oo kale naftiisa waxay u isticmaalaan marka dee shaygii ama xididkii ama wixii inta la gooyo haddana laba gubo dee taasi dhigga u joogsado waana ta aan kuba soo fasiray waa gooyo oo kale kolley laakiin qolooyinkii kitaabka sharxay bacdigood say waxay walow asalka luqadu taa tahay waxay kuba fasireen un xasmiga in halkan loogaba jeedo kawahun waa gubitaankii la gubay ee nabarkii si dee dhiiggii u joogsado markii dambe waa kan dib u bararay nabarkana waa xididkan halbowlaha ayaa nabarku ku dhacay ama leebka kuba dhacay xasmiga halkan waxay kuba fasireen un barhkooden inay gubitaan un tahay wax kale walow xadiidkii ka horreeyey ubay ibnu kacab uu dabiibka u diray isagaa inooguba sugnayd cirqi intuu gooyey ayuu gubay taa ay inooguba sugnayd bal lafdigaa xasmi xadiidka mucaad waxay ku fasireen un bal taas bay kuba fasireen ama dee qayb ahaan barhkood walow ha iskaba idlaaqeen qadciguna iskaba idlaaqeenbe waxaa kaloo baabkii inoogu dambeeyey laakiin axaadiis inoogu dambeysay kolley xadiidkii duruqda badan lahaa wuxuu aha xadiid usaamata bnu zayd warinayey laakiin dhowrkii dariiqee ugu dambeeyey ayaan soo aragnay si waxa bal maalan sacd ibnu maalik oynu markii hore ku soo aragnay riwaayaadkii hore inuu isagu usaama kaba maqle uu yidhi weydiiyey ama iyadoo la weydiiyey usaama uu xadiidka sheegay iyadoo dee ibraahim ibnu sacd riwaayadiisa dambe ama kuwa dambe inuu sacd ibnu maalik kaba wariyey oo aabihii iyo usaama ay siman yihiinbo xadiid kastaa usaama u warinayo sacadna uu wariyey waa riwaayaadka dambe waxaa kaloo inoola socdayba riwaaye ahaan khuseymat bnu thaabit waa saxaabi aan intii hore dikri lahayn oo isagana xadiidka warinayey oo uu ka wariyey ibraahim oo ah ina sacd ibnu abi waqaas bal marka halkanin qaadiciyaadna sheekuu kaba soo naqlinayaa duruqdan dambe ee baabka ugu dambeysay waxay dee keenaysaa buu leeyahay ama ku moodsinaysaa xadiidku min riwaayati sacd ibn abi waqaas yahay laakiin qaadiciyaad buu kaba soo naqliyey keyrkii arrinkani inuu waham yahay ee xadiidku waa riwaayadii sacd uu usaamo ka warinaya sacad waa warinaya laakiin usaamu ka warinaya ee isagu toos maa waa say bal markaan shuraax muslim ay yidhaaheen xaafid ibnu xajar walow ana riwaayaadkani isaga kitaabka uu sharxayay dhaceen laakiin haddaan riwaayaadkan uu soo qaadaa isagu wuxuu ka dhigaa halkan baad tan uga jeedayd waham bay ka dhigeen iyagu ee inaan ikhtilaafka caynkani wax dhiba lahayn oo laba mid buu ixtimaal buu muujiya in sacad isaguna riwaayo lahaay laakiin markaa dee waanu xusuusnayn un riwaayadiisa oo xusuustay markii uu saama uba wariyey iyo inay arrinku yahay uun riwaayadan sacad loo tiiriya waxba waham maahe se dee waa kan usaamayntu ka maqlay kumuu inkirin taasoo kale ee isagii ka aqbalayeen kuwa inkirin oo xaggaa tasdiiqaas ayaa dee riwaayadiisiina lagaba dhigay taas waa mid ama riwaayada khuseymo iyagu aanay shuraaxda muslim hadal qaadin dee iyada waxa uu yidhaahaa xaafid ibraahim bnu sacd waxaa la arkaa waqti dabadiye ama mar kale ayuu kaba maqlay waqtigan dee san usaamo iyo ay wada joogeen sacad isna lamuu fadhiinoo kamuu maqline mar kale ayuu gaar ahaan ugaba maqlayo markaasaa riwaayaadka qaarkoodna labadoodun buu sheegaa riwaayaadka qaarkoodna iyaguu kusii biiriya kol hadduu asla xadiid warinayay yaanu laba joogin markaasbe oo yaanu halkaa kaba warininbe bal taasi waa in yaroo aan halkii hore kagaba laabmaynay kolley waxaa inoo dambeysay masalada axaadiistaasi wixii xukumkay tilmaamaysay ee ahaa haddii bilaad uu ku dhaco wabahan caamka ama daacu ruuxuna uu joogo dee inaanu ka bixin nahyigaasaan aragnay haddii uu debedda ka joogana inaanu soo gelin bal taasna xadiidka cumar ee inoo soo socda iyo cabdiraxmaan ibnu cawfiyabay inooguba sugantao kolley jaanibka wax baan kagaba soo yar laami doonaa marka dambe biidn illaahi tacaala y laakiin imaka waxaan wadaynaa axaadiid ama casharkii baan wadaynaa wuxuu uhi imaamkii muslim raximah اllahu tacaala xadaثna yaحya bnu yaحya الtamiimiyu qaala qarأtu calى maliki can ibni shihaabi عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخضاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن, الخ... عمر بن الخضاب خرج إلى الشام balsanadku kolle waxaan filaya nin cusub horta muslim ahaan inooguma jiro halkan waxoogaa un baan yar eegeynaaye cabdilxamiid ibn cabdiraxmaan ibn zayd ibn اlkhadaab waa kan inoo dhameeyey abtirsiintiisii oo markaa cabdiraxmaan kan aabihii ana habeen dhaweydna waan soo haynay waana ninkii aan nidhi markii hore magaciisu moxamed buu ahaaye cumar baa bedelo moxamed kama bedelo cabdiraxmaan uba bixiyey ee zayd ibnu اlkhadaabna waa cumar walaalkii oo bal kaba hor islaamay weeye dagaalkii yamaamana lagu dilay oo shuhadadii dagaalkii yamaamo ahaa waa taabici dhexo taabiciintii dhexa ka mida horta oo iqa baabkan un mahay meelo kalena kitaabka uu kaga sugan yahay nin bu wuxuu ka warinayaa cabdullaahi bn cabdillaahi ibn alxaarits ibn nowfal isna abtirsiintiisii buu yar dheereeyey nowfalkana oo waxa weeyaan dee xaaritsna waa nowfal ibn alxaaris ibn cabdilmuطalib weeye oo nowfalkan isaga imika aabihii u awowgi ihi waa nowfal ibn alxaaris ibn cabdilmuطalib taasba weeye oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu alayhi ayay ilmaadeen ruma ahaayeen nowfalkan waana صaxaabi kolley reer bani hashimna malaa isagaaba ugu weynaad waa صaxaabi inankiisan xaarisna waa صaxaabi isaguna waa laba صaxaabi markaas cabdilaahiga hore waa nin iyo aabihii baa dee inankii iyo aabihii baa isku magaca cabdilaahiga horena waa isaguna waktigii rasuulka ilaahay buu dhashay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh rasuulka ilaahayna waa loo keenayba gurigaa loogu keenay umu xabiiba ramla bint abi sufyaan baaba habaryar u ahayd oo walaashii ay dhashay markaasaa rasuulkii ilaahay isagaa taxniigii aynu soo marno u sameeyey ama dee wuxuu ugu tufay afkiisiiyo marka jaanibkaa marka la eego yaanu ru'yuu leeyahy aragti marka xagga riwaayadiisa taabiciintii ha la yidhaahe laakiin markaan aragtidaa eegno dee isna suxba saxaabiba xaggaa lagagaba tirinayaa ina ru'yo waa leeyahay marka waxay noqonaysaa saddex saxaabiyo isdhalay walow riwaayadee mid keliya imika halkan inankooda lehe laakiin waa halkan saddex saxaabiyo isdhalayba ay markaa noqonayaan cabdillaahi ibn alxaaris ibn nowfal waayo xaaris ibn nowfal waa saxaabadii cabdillaahina ru'yadaasu leeya cahdigii rasuulka ilaahay buu dhashay babbaana lagu idlaaqayo afariy siddeetankii hijirada ayuu dhintay waana nin hiqo oo axaadiis kala duwan leh oo zake iyo meelo kaleba aan kuba soo marray cabdillahi ibn alxaaris rijaasha saxiixana guud ahaan ama kutubta lixdaaba ku wada sugan cabdillahi ibn alxaaris amaa inankiisa cabdillahi ibn cabdillahi waa nin taabici oo taabici dhexaa marka cabdilxamiid iyo isagu waa isla dabaqo waa arrinkan ay muxadisiintu yidhaahaan ama kutubta musalaxa riwaayat alaqraan waa dad dee isla dabaqaha waxay dhexdooda kala wariyaan haddii imaka ay dhici lahayd riwaayo inaan helo cabdullahi ibnu cabdillaahi uu cabdilxamiid ka warinayo waatay mudabajka odhanayeen markay isku noqnoqdaan laakiin imaka dee waa jaanibuun oo waa riwaayat alaqraan oo waa dad isla dabaqa ahaa isla da ahaa taas wey isaguna waa nin hiqa ah marka la eega bukhaari iyo abi da-uud xadiidkan unbuu ku leeyahay qisada cumara laakiin muslim ilaa laba xadiid oo ama meelo kale oo zakiya ay kaba mid ahayd iyana waan kuba soo maray oo muslim uu ka badan yahay laakiin bukhaari iyo abi da-uud marka la eego cabdullahi bn cabdillahi bn alxaaris xadiidkan unbuu ku leeyahay waxaa la yidhaha sagaal iyo sagaashankii hijirada ayuu dhintay meesha abwaa la yidhaha hanfi baa dilay hanfiga de kulul oo dhulkaasna hanfigaas baa dilay waxaan la socday markaa waktigaa ameerkii mu'miniinta ama meligii oo sulaymaan ibn cabdilmalik bay wada socdeen isagaaba ku tukaday baa la yidhaha walow sulaymaanna kolley dee sanada aanu dhaafin laakiin waxaa qatalatu samuun bay idhaahaan hanfiba abwa meesha la yidhaaho kuba dilay dee wakti xagaayo dhulkaa marayay bal markaa waxaa meesha inooguma sugan saddex taabiciyo sanadkii xadiidka waa ibnu shihaab cabdulxamiid cabdullahi bn cabdillahi waa saddex taabicio isku xiga waxaa kaloo ku sugan laba saxaabi cabdullahi bnu cabaas iyo cumar bn اkhadaab hadhow cabdiraxmaan bn cufna waa soo gelaya intooduna waa wada reer madiina dhammaanba taabiciinta iyo saxaabada iyo qolooyinkaa sanadka waana kulluhum madaniyuun ba waya saddex taabici oo isku xiga laba saxaabi oo iskuba xiga oo nasaq ah dhammaanna waxa weeyaan waa taabiciintii may waa reer madiina dhammaanba dee labada saxaabi iyo saddexda taabiciba wuxuu yihi haddaba bal mثalا markaa cabdالlahi بن cabaas baa leh أna cmar bn الkhaطaabi kharaja uu baxay ilى shaami sham buu u baxay oo waktigii khilaafadiisii kolleyna dee waa dhulkaas kormeer buu u baxay iyo dadkii muslimiinta iyo quwaadii iyo muscidadugu inuu laba kulmo axwaashii dadka ogaado wulaadiisii arko wixii jiraba dee uu markaa isagoo can qurbin uu ogaado taas buu uba baxay taas bay ahayd halkanna kolley aimadan taariikhda barhkooda waxay ka dhigaan sanadii toddobiyo tobnaad ee hijrada inuu ay ahayd bixitaankiisan uu baxay shaam uu u baxay waktigan dee uu dhexdu ka soo noqday sidaan u tegi doone axwaashii raciyada inuu ogaado iyo axwaashii umaradiisana taas buu u baxay oo arrinkii taas buu uga baxay waktigan wakti baa ugu horreeyo sanadii taa ka horreysay markii baytulmaqdis muslimiinta ay xisaariyeen abu cubayde iyo ciddii uu watay ee markii dambe qoladii nasaare ee degeneed ay yidhaaheen sulxi ay ogolaadeen laakiin waxay yidhahdeen heshiiska wuxuu ka dhacayaa ama aan miftaaxa ku wareejaynaa cumar ibn اkhadaab amiir اlmuminiin markaas buu tegey si uu dee arrintaas sulxigaa u taam yeelo miftaaxii isaga loogu wareejiyo saasaana lagu galay dee baytulmaqdis markii sulxigaa lagu galo sanadii ka horreysay ahayd sanadii lixiyo tobnaad bay taasi ahayd ee tani waa tii toddobiyo tobnaad aimada qaarkoodna sanadii sideeyo tobnaad bay kaba dhigaan sanadan waana dee sanada kolley aad u mashhuurka daacuunkii camwas waa daacuunkani inuu sanadaa dhacay waa ta aad u mashhuurka ahe bal labada arrimoodba way jiraan sanadii toddobaad bay ahayd toddobiyo tobnaad bay ahayd barhkoodna sanadii sideeyo tobnaad bay noo soo naqliyeen laakiin waa markii labaad oo waa dee kolley mar kalena ku noqoy sidaan filaya jaabiye markuu ka khudbeeye laakiin waxa weeye tani waa markii hore fatxigii baytulmaqdis waa sanadii ka dambeysay weeye haddaba uu baxay xataa idaa kaana bisarkin markuu meesha sarkin la idhaa joogo amalaa meelaha xijaaj ugu dambeeye weeye oo ilaa saddexiyo toban mara saddexiyo toban marxaley madiina u jirtaaba idhaa isaga barhkood wuxuu kaba dhigaa qurdubi iyo waadigii tabuko iyo dee taasi inuu yahay ama agtiisa yahay barhkood yarmuuk iyo jaabiye iyaga yidhaahaan way xidhiidhsan yihiinba laakiin waa meelahaas adigu dee dariiqaasna ku taalay shaam darafteedana kuma sugnayd markuu halkaa joogo xagga waa mowdic magacii labada wejna way soo naqliyaan culimadu halkan bisarqin iyo bisarqa macnaa in la sarfiyo iyo dee kolle waa ismi hulasi oo sakin alwasado waa fudud yahay iyo in sarfiga laga manciyo calamnimo iyadoo taasba la eegayo bal taas de waa hinda iyo waxay kuma banayn jireen hindi laftiga magacan hinda oo kale dee tasriifkiisa iyo tasriiflaantiisa labaduba way banaanayd iyo dacdiniyo bal taas bay sooba naqliyaan laqiyahu markuu halkaa joogo laqiyahu waxaa la kulmay ahlulajnaadi jundiyadii iyo gobolladii meeshaad ahay dadkii ehelkooda ahaa ama madaxdoodii ahaa baa la kulmay oo ahlulajnaad saba halkan noo dhacday dee kutubta kalena oo riwaayadeenna ana waxaa dhacay umaraa ulajnaad ajnaadna waa jamcu jundin waana waxaa looga jeedaana magaalooyinkii shaam markaas oo qeybsana oo waktigii hore abubakr raximah radia allahu tacaala canhu ardaahu isaga qaybiyey oo umarada markaas cumar baa waktigiisii shan gobol buu ka dhigay oo midi waxa weeyaan magaaladan dimashq jundi bay ahayd ximsadan imaka wararka ku jirtaana iyadna jundi bay ahaydba qinasrin oo barhkood ay yidhaahaan waxaaba mala waktigii yaziid bay kala baxeen markii hore ximsay raacsanay laakiin ta hore waa laguma daraayo iyadna jundi bay ahayd filistiin oo dee iyagu magaalaba aan ahayn oo baytulmaqdis iyo intaas iyo taas ahayd jundi bay ahayd iyadu magaalo way ka weyn tahayba urdunna oo iyaduna dee marka la eego madiinaha lagu idlaaqay imaka halkane laakiin dee mandiqo dhan ahayd urdun oo iyadu markaa ka weyneyd kuwan kalena iyadna jundi bay ahayd oo macnaa dadkii mee saas waa taqsiimkii cumar ibn اkhadaab waktigaa hore waxaa joogay abubakr waktigiisii abu cubaydat ibn اljarax iyo sharaxbiil ibnu xasana iyo yaziid ibnu abi sufyaan iyo camr ibn اlcaas iyo khaalidba way joogeen markay dagaal noqotona khaalid baa lahaa iyo isaga ciraaq laga keenay laakiin cumar baa waktigiisii khaalid abu cubayde kuba bedelay haddaba abu cubayde iyo qolooyinkaas umaradii ahaa ee ragga aan tiriyey ah ayaa ka hor yimi waana istiqbaal oo dee madaxdii kahortegeedii waya waa ka hortegiyo way ka hor yimaadeen oo masaafa bay soo socdeen oo kuwaasa halkaasay kula kulmeen fa akhbaruuhu waxay u sheegeen ana alwabaa'a alwabana waa tii habeenkii dhaweyd aan soo sheegnay cudurka caamka ahee dee dad dhan gaadha kaas alwabaa baa la idhaha daacuunkuna waa dee webihii unbu kaba mid yahay uu ka khaasanya waa nooc webihii kaba mid ah daacuun baanu ahaaye webihii iyo cudurkaa dee guud ee dad fara badan ay dee kuba dhinteen qad waqaca bishaami shaam inuu ku dhacay waqtigadaa sanada madaxeediina waa ahaa bal markaas ayuu kuba dhacay taas bay u sheegeen kolley bal siduu xaafid ibnu xajar yidhaahna waa daacuunkii camwaas la baxay bal barhkoodna camawaas bay idhaahaan oo miimtana way fadxiyaan barh baa yidhaha de waa qaryo magaceed waa yidhi waxaa camwaas ba loo yidhi liannahu cama wawaasa dad dhan buu wada gaadhay oo de waa taasoo de markii dambe de abu cubayd iyo raggii lahaaba waa kuba dhinteen mucaadi ibnu jabal iyo de dad badan baa kuba dhintay ee bal waxa weeye xanuunkaasaa dhacay oo jiray markaa shaam kaba jiray qaala ibnu cabaasin ibnu cabaas baa wuxuu yihi faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi ibnu cabaas buu ku odhanayaa udcu lii waxaad iigu yeedhaa almuhaajiriina alawaliina muhaajiriintii hore oo muhaajiriintii hore igu yeedh buu yihi kolley almuhaajiriina alawaliinna culimadu waxay kuba fasireen dadkii dee intii aan weli baytulmaqdisba ama labada qiblo dadkii soo gaadhay oo uu tukaday xaggaas islaamkooda uu ahaa intii dee qibladu ay xaggaa ahayd ee dee labadii qiblaba ama asxaabu lqiblatayn taas bay kaba dhigaan almuhaajiriin alawaliin bal markaa man sallaa lilqiblatayn qibladaa horena waa soo gaadhay tan kalena waa u tukaday ama dadkii iyagu islaamay bacda taxwiili اlqibla dadkii islaamay iyagu waxay leeyihin laguma tirinayo maaha almuhaajiriin alawaliin iyagu ka kaba mid maaha bay idhaahaan oo bal matalan taasba weya kuwaa iigu yeedh waa dee kuwii ugu mudnaa ugu islaamnimo horeeyey xaggii maraatibtoodii buu ilaaliyeystay bal marka la ega la tashigan si u kala horreysiyey amiiru اlmuminiin cumar bn اkhadaabin fadacawtum waan ugu yeedhay fastashaarahum uu la tashado waakbarahum wuxuu ugu waramay an alwabaa xanuunkaa caamkii qad waqaca bishaami shaam inuu ku dhacay marka maxaan yeelaa weeye miyaan dee hawl baynu usoo baxniye muhima dad badanna way la socdaane aan tagnaa mise waan ka joognaa taas buu iyadii uu kala tashanayey faاkhtalafuu way iskhilaafeen faqaala bacduhum way iskhilaafeenoo barhkood baa waxay yidhaaheen iyagu yidhaaheen qad kharajta liamrin hawl iyo arrin baad usoo baxday waa tafaqudkaa dee raciyadii iyo axwaashii madaxda iyo shacabkii iyo guud ahaanba in umuurihii oo dhan dee tafaqudkeed taasaad usoo baxday walaa naraa anagu ma qabno ma ictiqaadinayno an tarjica canhu inaad dee xanuunka daraaddii inaad uga laabanto ood ka noqoto hawshii aad usoo baxday taa anagu ma ma anagu ma eeg ma ma aragnay leyihin ma laa nactiqid jaanibkaa anagu kulama talinayno kollay tay eegana waxa weeyaan de arrinkooda ahaa atawakul watasliim lilqada ilaahay aan tala saarano qadihiisi aan hogaansano wixii ilaahay noo qoru bayna helaya aan ku dhaqaajino taas baa iyaga ra'yigooda u noqday badh waa badhe way qeybsan yihiin faqaala bacdum wa qaala bacdum barhkood waxay dhaha macaka baqiyatu naas dee inta halkaa joogta mooye dadka intoodii kalaa macaaga ah waa asxaabu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam waa tan muhaajiriintii hore ansaar bal muhaajiratu lfatxi waa lala socdaa asxaabtii rasuulkii ilaahayna macaagay yihiin oo way kula socdaan walaa naraa anagu laa nactaqidu weye kulama talinayno ma ictiqaadinayno an tuqdimahum inaad u gelisid calaa hada alwabaa'i wabahan aada u gelisid iyaguna dee arrinkay cuskadeen iyo xujadoodu waa alixtiyaad walxadar wamujaanabatu asbaabi lilqaa'i bilyadi ila tahluka waa xadar oo ruuxuba de haddaad aragto iminka guri gubanayood kusoo socotay waayo ilaah baan tala saaranaya waan iska gelayaa taasi meeshii ma imanayso ee ixtiraaski iyo ixtiyaadkiiyo dee inaan naftii lagu tuurin wax halaageedi uu kuba sugan yahay iyaguna jaanibkaas bay eegeen iyadoo kolley ruuxu wixii loo qoray iyo qadar aanu kaba baxsanahaynba taas ayay iyaguna eegeen oo saasay isku khilaafeen markaasaa muxuu yihi faqaala wuxu uhi irtaficu cani iga kor noqda macnaha iska baxa bal idinku dareera uma qaala wuxuu yihi ibnu cabaas buu ku odhanayaa udcu liya alansaara ansaar igu yeedh fadacawtuhum waa dadkii ka socday ansaar markaasaan u yeedhay dacawtuhum lahu ay licumara ayaan ugu yeedhay isagaan ugu yeedhay oo iyagii baan u yeedhay sidee cumar ay ugu yimaadaan ay ula kulmaan oo fastashaarahum iyagiina uula tashaday fasarakuu iyaguna waxay mareen sabiila lmuhaajiriina dariiqii muhaajiriinto waاkhtalafuu ka ikhtilaafi labadii dariiq bay kala mareen labadaa xujada dee way kala wataan iskhilaafkoodii oo kale ayay iskhilaafeen faqaala iyagiina wuxuu ku yihi irtaficuu cani uma qaala wuxu uhi idcili iigu yeedha man kaana haahunaa cidda halkan ku sugan ee min mashiikati qurayshin quraysh odayaashoodii kaba mida ee min muhaajirati fatxi mashiika adigu kolley malaa lafdigan sheekh jamcadiisa ilaa tobaniyo bay gaadhsiiyaane dee labadan dabdi baa ka mida haddaan mashiika nidhaahno un ya-da fadxino iyo haddii la yidhaha mashiika o eg shiintii waa la kasriyey markaa oo ya-diina dee way reebmaysaa waa laba jamco kelimada sheekha ay leedahay sida shuyuukh iyo ashyaakh bal shuyuukhda nafteeda shinteeda waa la kasrin karaa shiyuukh bay noqon kartaa iyo ashyaakh iyo bal ilaa dee waaba shan baan sheegay ilaa shan kalena way jirtaayo ay soo naqliyaan oo kelimadan un kelimata sheekh jamacyadeedii ah bal waxaan leenahay halkan aniga waxa ii xarakaysan mashiika ii xarakaysan hadday mashiika idin xarakaysaatana waa laba jamco labaduba sawaabun weeye kelimadu ay leedahay haddaba waa quraysh odayaashoodii waa raggaa dee odayaasha ahaa iyo waaye aragga ahaa iyo min muhaajirati lfatx fatxumaka dadkii soo hijrooday ah kuwaas iigu yeedh buu yihi iyaga waa u dambaysiyo dee ragganna manzilo maaha waa laga horeeyey oo dee kuwani waa saabiqiintii islaamka iyagu se way kaba dambeeyeen xagga min muhaajirati lfatxina waxay dee culimada qaarkood halkan yidhaaheen hum aladiina aslamuu qabla alfatxi ujeedadu intaan maka un la furan laakiin dee waqtiyadaa kusoo dhawaabay islaameen markay islaameen dee ayaa waxa weeye hijiradii dee waabay u u sugnaatay oo bal matalan fadli hijro way leeyihin qabla alfatxi iyagii way leeyihin raggaa hore yaanay laba sinaaninbe bal taa waa lagu fasiray barhkood baa dee muhaajirat alfatxi iyagu kuma fasiray dadkii iyagu islaamay fatxumaka islaamay laakiin de dadkii fatxu maka islaamee reer makaad labay u qaybsameen kuwa iyagu madiine u guuray way jireen oo may jirin dee hijiro maka laga hijroodaa laa hijrata bacda alfatxi waa ti aynu soo maray oo firaar diintoodii ay la cararayaan umay bixine laakiin jihaad ay halkaa u tegeen iyo dee si ay jihaadadii uga qayb galaan iyo cilmi dalabkii iyo umuuro ayay barhkood u tegeen oo halkaasay tegeen badhna waxay ku baaqi noqdeen makay iskaga baaqi noqdeen haddaba kuwa iyagu madiine tegey ina kuwii maka may soo raacin oo dad madiine la deganaa oo cumar madiine ka raacay bay dadkani ahaayeen muhaajiratulfatxiye waxay meeshii noqotay magaca dee hijro fadiilo dee umay xasilin oo fadiilo hijro ma lahe laakiin ismigeed kol hadday ka tegeen beledkii firaar diineedna ugamay tegin umuuraha kale dee khayrkay ugama tegeen walaakiin idastunfirtum fanfiri oo kale iyo dee dalab cilmiye magac hijro ayay yeesheen walow aanay fadiiladii aanay lahaynoo bal taasna waa lagu fasirayba muhaajirada fatxigu inay yihiin muslimat lfatxi arrinkuna uu yahay dee kol haddii ay tegeen in magacii uun waxa weeyaan u xasilo bal barhkood taasay dahay sida qaadiciyaan iyo xoog yeelaan oy leeyihin mashiikata quraysh dee nimankii lagu idlaaqaya waa iyaga bal taasba kuwaasaa iyagiina yihi bal kuwaasna waa dadkaa dee waa dad muslimiina saxaabadii rasuulka ilaahay kamida haddaan idhahno waa muslimatulfatxi magacii hijrada haba wateene fadligeedii aanay lahaani oo raggani hakaba horeeyeenbe laakiin taas dee waana dadkaa khibro iyo waayo arag iyo dee taasna lahaa tajaarib fadacawtum waan u yeedhay falam yakhtalif isma khilaafino calayhi calaa cumara rajulaani laba nin iyagu meel bay wada mareeno faqaalu waxay idhahdeen naraa anagu waxaan qabnaa nuunta kole haddaan fadxino waa ictiqaad nactaqid wey oo saasaan qabnaa wey haddii nuunta imika halkan dambe ay lahaan lahayd oo nura ma ay noqon lahayd nadunu bay ahaan lahayd waxaan u malaynaynaa halkeedna maha imika waxay ay iyaga u muuqday weeye ra'yi ahaan ugu muuqdo oo waxaan ictiqaadsannah oon qabnaa an tarjica binnaasi dadka inaad la laabantid oo walaa tuqdimahum calaa hada alwabaayi wabahan iyo xanuunkan caamkaa inaanad dadka u gelin taas fanaadaa cumaru fi nnaas cumar baa dhawaaqay dadka dhexdoodii buu kaba dhawaaqo wuxuu ihi inii anigu musbixun waxaan ku waabariisanayaa calىa dahrin dhabar korki wa calىa dahri baciirin oo waa raaxilada korkeed ama calىa dahri ariiqin safar baa la gelayaa ee fa asbixuu calayhi kuwaa beriso adigu wuxuu goostay inuu cumar laabma ayuu goostay arrinkuna dee waxa weeyaanba dadkee uu la tashaday intoodii badnayd halkan ay mareen sababta muhaajiriintii hore way qaybsan yihin qayb baa ku talisay inuu laabmo ansaartii way qaybsan yihin qayb baa iyaguna ku talisay inuu laabmo mashiikadii quraysheed oo maanta tarjiix yeelatay oo dee kasaradii baa xaggan ahayd waayo qolooyinka hore hadday dhammaan isku raacaan inay waxa weeyaan loo dhaqaaqo xaggaas oo lagu socdo uun qoladan waa laga badnaan lahaye laakiin muhaajiriintiina way qaybsanaayeen hore ansaartina way qaybsanaayeen mashiikadii quraysheedna waa kuwan meel iskuba wada raacay kasradii iyo jaanibkan baa jiray xaggan oo baltiibuu deeto markaa cumar qaatay oo wuxuu goostay inuu laabmo weli cilmi baana dambeeya dee markaasi welina lama bixin marka cilmigu soo bixi doonee macnaa xadiis axaadiisi rasuul ka mida axaadiisi aan haynay ah oo markaa ninkii dee rasuulka ilaahay ka xafiday aanu meesha joogin waxaa muuqata markaa usaamo iyo qolooyinkii iyaguna xadiiska maqlay inaanay dee ama la socon markaa aanay joogin ba waayo imika cabdiraxmaan oo maqnaa baa xadiiska sheego waaba kan faasbaxuu calayhi faqaala abuu cubaydat bnu ljaraax waa ninkii raggii hogaaminayey isagaana qitaalka iyo lahaa dee guddoomiyahooda guudma haddii dagaal la ysugu yimaado dee halkii khaalid isagaa galay abuu cubayda wuxuu yihi afiraaran min qadar الlahi isagu waa dadkii xaggaa kaba yimi afiraaran atafiru ama atarjicu miyaad laabmaysaa firaaran carar daraaddeed min qadar illaahi qadarka ilaahay aad ka ordayso maadoo qadarkii ilaahay ka ordaya ayaad noqonaysaa cumar buu saa ku yihi faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi low kayruka qaalahaa ya abaa cubaydata low kayruka adiga kayrka qaalahaa de haddii uu yidhaaho hadalkan oo iyadoo dee dadka intaa leegna taladii ahayd arrinkuna san yahay adiga kayrka ictiraadkan uu keeno cid aan adiga ahayn qaalahaa waa kelimadan ya abaa cubaydata lowda haddaan dee ka dhigno lowdii shardiya ahayd jawaab baan waxa weeye u qadarayna barhkood baa halkan laadabtuhu iska soo qadartay oo dee waa ninka dee iyadoo dadka intaa leegna ra'yigooda u ahaa arrinkana waa ixtiyaad iyo cadamu ilqa alanfus ama dee waxa weeyaan bitahluka iyo umuurahaasun weeye wax qadar ka carara maaha qadarku halkan kaleba waa kagaba horeeya adiga cid aan hayn hadday tidhaaho oon mansiladaada lahayn dee meeshii waaban edbin lahaa ama ciqaabi lahaa lakiin taa waxaaba kaba roon say dee barhkood halkan low kayruka qaalaha ya abaa cubayda fama tacajab minhu lamaan yaabeenoo waan u garaabi lahaa cid aan adiga ahayn hadalka hadday tiraa laakiin adiga oo dee aqoontaada iyo fadiiladaada cid aan lahayn hadalka hadduu yidha waan u garaabi lahaa cudur daari lahaye adigoo mansilada iyo aqoon iyo cilmi taale dee ictiraadkaaga halkan dee waxay tahayba inaan waxa weeyaan adigii dee inay arrintaasi kaa qarsoonaa tahay inay yar fog tahay oo bal matalan aanad macduur taa kuba ahayn waxaa kaloo inoo dee halkan jaa-isa lowda litamani inaan ka dhigno marka kole day lowdu litamani tahay jawaab uma baahna uu jeclaystay alla cid aan adiga ahayn may tidhaaho oo low kayruka qaalaha alla adiga kayrkaa qaalahaa muu yidhaaho ya acwaada kelimadan hadalkan cid aan aniga ahayn may tidhaaho saasaa roonaan lahaynunba weeye marka maxay sababtu tahay wa kaana cumaru yakrahu khilaafahu weye waa tan cumar abu cubayda ra'yi uu leeyahay iyo arrin uu leeyahay waa manziladuu lahaa ti uu lahaa amiinkii hadi lumma axad alcashara mubashariina biاljanna wuxuu nici jiray mukhaalafadiisa isaga inuu khilaafo waa nici jiray markaasuu hadalkan yidhi e waa kan laakiin qiyaas iyo umuuro markaas uu xujo ah oo xujo cadow isagiiba uu aqoonsaday ah laba yimi laakiin baab qiyaasa oo wuxuu ku yidhi nacam ha nafiru waan cararaynaa min qadar illaahi waa qadarkan ilaahayo dee jira oo dee waa inaan tagnoonu quduumkii iyo taas iyadoo hadda taasi aanay naga baajina waan kaba cararaynaa oo ah dee waa alhujuum calaa hada alamr ilaa qadar illah dee xaggan u soconaano qadarkii ilaahunba weeye qadarkii ilaahay kama baxayno ilaahay qadarkiina waan u cararaynaaye muxuu yihi ara-ayta bal waxaad ka warantaa abaa cubaydow low kaanat laka hadday adiga kuu sugnaatay ibilun geel haddaad leedahay oo fahabadad geeli uu dego waadiyan meel dooxa oo lahu cudwataani laba shaadi ama laba dhinac leh cudwa kolkol cayntana way kasriyaane waa jaanib ulwaadi almurtaficuun waa dee intan biyuu marana waa intan sarreyso hareerihiisu waa kuwan kaba sarreeya jaanibkaa sarreeya ama shaadigiisa ayaa cudwo lagu magacaaba qur-aankaba suuratu anfaal waa tii dagaalkii beder iyo cudwadii ay kuba soo aroortay ixdaahumaa haddaba labadaa cudwo mid ahaani khasbatun khasibatuna lagu dabdiye ay barwaaqo tahay wاlأkhrى ta kalena jadbat bukhaari oo kale halkan labada meeloodba weliba baabkan aan joogno khasiibatun iyo jadiibatun baa dhacday way dhaceen ee ay ta kalena abaar tahay alaysa miyaanu ahayn shanigu in racayta haddaad daajisid geelaaga alkhasbata waa dhinacii barwaaqada ahaa racaytaha biqadar illaahi qadar ilaahay inaad ku daajinayso wain racayta jadbata haddii adigu aada daajisid geelaaga meeshii abaar tahayna racaytaha biqadar illaahi ilaahay qadarkii inaad ku daajinaysa arrinku miyaanu ahayn macnaa oo imaka cumar dee waa kan fadligiisii iyo waa sugaye daliil cad oo xaggii qiyaas aan dee cidi ku murmahayn ayuu laba yimi arrinku muu ahayn in laabankiisan uu laabmay uu qadarkii abuu ka baajinayo taas may ahaynba isaga iyo ciddii lamid macnuhu waxa weeye ilaahay wuxuu ina amray ixtiyaad iyo xasm iyo asbaabta halaagga in laga dheeraaduu ina amray saasuu inoo amrayba markay cadowgiyo waa kiin khuduu xidrakum iyo hubkiina qaata iyo silaaxa cadowga in dee laga gaashaanto oo wixii mahaliga la yska ilaaliyana taasuu amray intuna haddii bal matalan xaaladuna kollay mid kastaana qadihii ilaahiy qadarkiisii dee asaabiq fii cilmihi ayuun baanu kuba dhacaya oo wax la bedeli karo taas ama ruuxu ka badbaadi karaa ma jirto marka masaladan au soo qaadayna bal meesha dhulkani waa barwaaqo dhulkana waa abaar haddaad halkan barwaaqada aad de xoolahaaga furto oo daajiso waa qadar ilaahay uun haddii aad xaggan kale taas laakiin ka soo qaad adigu iyadoo barwaaqadan helaya iyo halkaa dee la leeyahay qadarna waa jiraaye dee badbaadaya waxbaa kuma sugan haddaad meeshii abaar tahay daajiso miyaad canaan waayeysaa so adigii miyaa la odhanayaa haddaad tiraa de waa qadar ilaahoy ba halkan oo iyadoo tii kale ku muuqatood laba iman karto ruux ka tegay dee wixii bal maalan imaka asbaabtii inuu qaato un baad noqonaysaa lafti baa inoo dambeeya dee in cajzi baa lagu nisbeynaya marka ujeeddadiisu waxa weeye raaciyadan anigu dee aan mas-uulka ka ahay ilaah baa subxaanah watacaala raaci igaba dhigay marka si ixtiyaadka iyo bal asbaabta halaagga inta laga badbaadin kara ama laga dhowri karo wixii dee inaan laba imaadaana waa wax aniga isaaran taas bay tahay haddii bal matalan markaa aan taa laba iman waayana anigii ruux wixii dayacay raciyadiisii baylahiyey ama cajzi loo nisbeynaya sida ruuxa isagoo halkan oo barwaaqo arkaya geeliisii ama xoolihiisii meeshii abaartahayd ku hayay uun wixi waa qadar oo taasba waa qadar laakiin dee waa lagu canaanan oo ruuxaasoo taasoo qadar haddii ku cudur daartana cid iguma garaabayso ruuxii waa cajzi iyo garasho la-aan iyo waxyaalaha loo tiirintana waa taasoo kale buu leeya adigu bal muhimka waxa weeye maaha qadarkiinan kaba baxsanayno ee arrintii tii shareecadu ina amrantay oo ahayd cadamu ilqaa'i اlanfusi bitahluka arrinkii un weeye taasba weeye marka badbaada way ka iman kartaa ruuxa tan kaleaba waxay iguba iman karaan ee bal matalan arrinku kaa weeye saasuu yihi oo dee arrinkaas qiyaaskaa weli markaa xadiidkiina isagu muu maqlin oo muu hayn wain racat marka qaala wuxuu yihi ibnu cabaas baa odhanaya fajaءa cabdالraحmaan ibna cawfin baa yimi wakaana wuxuu aha mutagayiban mid maqan oo fii bacdi xaajati malaa marka la tashigu wada socday iyo hadalkii kolba qolooyin loo yeedhayo isagu muu joogin oo xaajooyinkiisa qaarkood ayuu meesha ugaba maqnaa faqaala wuxuu yihi weli cumarna ma dhaqaaqin oo lama guurin laakiin waa tan oo arrintii u goostay ina cindi agtayda waxaa ku sugan min haada arrinkan oo markay daacuunkaa noqoto cilman cilmi baa agtayda kuba sugan oon haya samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama yaquulu rasuulkii ilaahay baan maqlay xaal uu ku qowlayo idaa samictum haddaad maqashaan bihi ay biطaacuuni biardi dhul ma joogtaan idinku dhul uu ku dhacay uu asiibay haddaad maqashaan falaa taqdamuu calayh hawgelina arrinku maaha taas ruuxu waa ku badbaadayaa dee umuura aan markii hore soo yar sheegnay casharkii kan ka horreeyeyna waaba jireen gees kalena waxaaba iman karta ruuxii haddii ay waxheelaan oo xanuunku helo in ictiqaad xuma ay timaado qadarkii uu aqoonsan waayuu yidhaahaba haddii aanan iman waxaan imabay haleenba taasi iyadii waaba im dee arrin kalena ixtiraas iyo wax halaag meel uu kaaga muuqdo naftaadii ku tuurna waa tan layna amre walaa tulqu biadikum ila tahluka taasba iyo asbaab alhalaag in lagaba dheeraado haddaba ha u gelina waidaa waqaca biardin dhul hadduu kuba dhaco walxaal antum biha aa ku sugan tihiin falaa تkrujuuha bixina firaaran carar minhu isagaa ka cararaysaan haddii xaajo kale uu baxo looma diidayo biitifaaqi ahli اcilm ee waa isagoo leh aad waxaa ka badbaadid ood kaba carartid taas ee aad ka baxsatid ges waa ti aan soo sheegno waxaa dhici karta kol haddii dee wabahan caamki yimi ruuxan xaqdigiisii inu kaba qaato jirkiisiba uu sido oo hadhow dadkaa baxaya dariiqyadaas ay ku wada dhintaan oo kolley mashaqadii safarkuna ay u dheeraato waa mid gees kale markay carar noqoto intii aqwiye ahaydee wax helaysay xoolaheedasa gaadiid helaysaa baxayso dadkii masaakiinta ahaye tamar lahayn dhulkii waa lagaga tegaya cid iyagii u maciintay iyo cidtaasna iyadna meeshii kumaba hadhayso in taas oo kale in kumaba hadhayso in bal matalan arrin kalena way jirtaa xaggii caqiidada ruux hadduu cararo oo uu tagu markaas badbaado oo kale dee waxay noqonaysaa inay labadiiba fidno u noqoto hebelba oo kaa baxay oo waa badbaadee haddii aanu sidiisa yeelan waan badbaadi lahayn oo qadarkiiba la iska iloobo isaguna haddaan markii baaqi noqdo waxaana taasaa i helila oo isagiina halkaa umuurahan ictiqaadka xumidaasna ay timaado bal matalan waana tan dee imikaba alxajr asuxi iyo in la karantinimeeyo meelahay waxaasi kaba dhaceen sa dee kan imaka galbeedka afrika jira iyo waxyaalaha waata aan arkayno de waana waxaa shareecadeenu ay sugtay weeye bal taasba weye oo falaa takrujuu firaara minhu qaala wuxuu yihi ibnu cabaas xamid اllah cumar xadiidkani waa ka maqnaa ijtihaadkoodii ay ijtihaadeen ee dee cumar uu ijtihaaday markuu dadkiina la tashaday ayuu xadiidkii waafaqay markaasaa arrinkiinii horena waa usii xoogoobay uusii raajax noqday faxamid allah ilaahayna waa ku xamdiyey cumar bnu اlkhadaabi dee kol haddii ijtihaadkoodii uu waafaqay rasuulka ilaahay xadiidkiisii iyo shareecadu si ay amreysayba uu waafaqay uma insarafa waa gadoomay oo xaggii madiina ayuu uba gadoomay bal xadiidka duruqdiisu way inoo yar socon doonaan haddii aan la yidhaahee bal guud ahaanba axaadiis xadiidkan iyo axaadiisii horeynu soo marreyta inoogu sugan de waan kusoo celceliniya wa mancu lquduumi calaa beledi daacuun waa mid inaan laga bixinna waa mid oo taasi umuuro sariixa inoo weeye haddii caarid loo baxayo ba'si kumaba sugna arrinkaa xadiidku inoo tilmaamayana kolley jamaahir alculamaa qowlkood weeye allahuma dawaa'if culimada kamida cumar bay soo naqliyaan oo la yidhi berigii dambe waa ka muurugoon jiray oo odhan jiray ilaahow iga dhaaf in arrinkii aan sameeyey laabankii aan soo laabmay kalley qurdubi oo kale mafhumkiisa isagu waa taa diidaaba wuxuu leeyahay qowl sugan maaha waa iftira iyo waxyaalahaasoo naskii buu helay oo taas iyadoo umuurahaasi jiraan inuu taa idhaahaa may jirin lakiin ibnu abi shaybe iyo mala sanadku waa xoog leeyahay laakiin waxay bacdulculamaa ku xoog ku awilaanuun nidaamadiisa ibnu cumar baa soo naqliye dee daacuunkina hore uu malaa u baxayba isagoo dee hawl weyn buu uba baxaye lahaa haddii aad meeshii agtii meelihii iska joogo waa halkii darafta ahayd halkii u gaadhay on ku sugoonan dee soo laamina imika si uu haddana dib shaam ugu laamaa wakti bay qaadanaysay aan halkaa ku sugo oo ilaa inta waxaasi kor noqonayo dabeedna aan hawshaydii soo fuliyo taas baa kaba roonaan layd soo laabankee laakiin quduumka iyo taa kol hadduu naskii helay kolley murugadaasi may jirin oo bal jaanibkaasaa looguma fasiray qurdubi isagu haba fogeeye laakiin waxaa la dee yar sanadkaa xoog leeyay bal masalan saxaabada qaarkoodna yar bal arrinkan way kaba soo naqliyeen camr bnu caas baa waqtiyada waxyaalahaasi dhaceen laga soo naqliya inuu yihi rizigan bal meelaha shicaabta iyo buuraha iyo oka magaalooyinka iskagaba baxba inuu cadaabkan oo mucaad ibnu jabel oo isna dadkii ku dhintay a yidhi maya shaahadiya raxmo weeye bal adigu midr way noo soo naqliyaane laakiin imaamkan weyne ibnu cabdilbar ayaa wuxuu soo naqliyaa kolley labada qurdubina way ka soo naqliyeen qurdubiga mufasirka iyo qurdubiga muxadidka waa isu sheekh isku magaalahadina qurdubiga muxadidkaa ka weyn oo qurdubiga mufasirkaa loo sheekh yahay waa taas labadaa qurdubiba iyagoo labaduba cibaaro un qaala abu cumar un bay yidhaaheen kolley abu cumarna de waa kuyadiisu aad iyo aad ugu shuuroobay ibnulqayim oo kale kolkol taasubuu idlaaqa rag badan baa iska idlaaqa uno sababto ahlulcilmi markay noqoto dee taasi waa nin magac uu kuma shuuroobay ama kunyo uu kuma shuuroobay ahaydo inagay nagaba qarsoomaysaa waa ibnu cabdilbarce laakiin de hadalka wuxuu ku yihi waa kitaabkiisa tamhiid markuu xadiidkan naftiisa sharxayay kolleyna marka la eega dabcada dhowr iyo labaatanka waa mujaladka lixaad buu noqdaa ayuu kuba yidhahaaye wuxuu dhahaa dadkii ahlu cilmiga ahaa ee cilmiga xambaaray in dee markii beledkiisii daacuunku ku dhacay ka cararay oo ina soo gaadhay warkiisa kolley nin horena uu kaba soo naqlin jiray oon ahayn cali ibnu zayd ibnu judcaan waa nin riwaayo kitaabkeenan isagoo maqruunuu leeyahy maaha isagoo riwaayo toosa ma laha isagoo cid kale la socduu meelo kuba leeyahy cali ibnu zayd ibnu judcaan ninkaasi waa inu dhalaabaan filayaa waana nin reer bani tayma qabiiladii abibakar iyo ama jiribkoodiiyo ayaa lasoo naqliyay iyadoo daacu dhacay magaalada inuu kaba baxay meel buu tegey sayaalo la odhanayo waxaa la yidhaha uu yimaadaayo maalinta jumcuu soo gala siuu jumcada u tukado waan u noqdaa markaa magaalada soo galo ayaa hareeraa lagaga qaylin jiray fara min adaacuud waa sheekayoo lagu qaylinayo daacuunkii buu ka baxsadayo taas oo kale waxaa kaluu soo naqliyaa camr ibnu cubayd la odhan isaga waa ru'uusu lmubtadaca ama raggii ugu ictizaalka iyo waxyaalahan iyo dee da waa dadkii bilaabayba oo markaa dee isaga iyo waasili waa dabaqadii hore ee ama ru'uus mubtadica nin kaloo ribaad ibnu maxamed la yidhahna way soo naqliyeen ribaad la yidhaah ka isaga aada uma garanayo haye iyaguna bixida ay kaba soo naqliyeenoo nin kaloo ibraahim ibnu cali la odhanaya deeta muxuu laha walama istafaza lmowtu kula mukadibin sabartu walam yasbir ribaatun walaa camru markii geeridii waa daacuunkiitu ime mid kastoo mukadiba koodu ku tilmaamaya rusul mubtadacaheed u dee geerida ay fudaysatay yaaceen anigu waan sabrayo saa may sabrin raggaasi camri nicbadee bal waxaan leeyahay markaa arrin guud bay ahayd oo dee muslimiinta culimadoodii maha dad yaacayay way jireen umaro laynoo soo naqliyay way jireen oo kala duwan oo arrintan ay kuba dhacday laakiin dadkii culimada ahaa cilmiga laga xambaaray oo kale bal saxaabo midhadho ah hore shuraaxda hay nooguma sugnaatee laakiin arrintooda waxay tistaa axaadiisu ay keenayso oo ah ee haddii waxan uu yimaado in beledkii loo adkaysto lagu sabro ruuxii ku sabrayna wuxuu yeelanaya kii ku dhintayna ajri shahiidun buu yeelan bal kii ku sabray sida xadiidka inooguma yimina wuxuu noqonayaa ajri shahiid buu yeelanaya kaa isagu cararayna xadiid buu kuba yimi kolley caishii ay warinayeen ee alfaaru min adaacuuni kaalfaari min azaxf in dagaal ka cararay oo kale inuu la mid noqonayo macnaha ujeedadu ee wax toosan ma ahaba weeye arrinku xukumkii guud ahaaneed bal kaa weeye xadiidkan cumarna duruqdiisu way noo soconaysaa bal fawaaiddiisana sheekhu waxoogaa buu dhigtaye markaa dambaan in yar eegi doonaa wuxuu yihi markaa imaamku xadaثana isxaaq ibnu ibrahim وmaحamed ibn raafici وcabd ibn xumaydin qaala قال بن رافع xadaثna وqاla الآkخhراn أخبرna cabدالرaزاq qال أخبرna معmr بhda الاسناaد waa isnaadkii zuhri iyo intii ka dambeysay maka waxoogaana aan kusoo joogsanay naxو xadiiثi malikin xadiidkii malik maka xadiiث malik buu ahaa iبnu shaab malik baa kaba warinaya xadiidkiisi mid laba mida wazaada في xadiiثi macmarin laakiin riwaayada macmar ziyaado ay tii la dheerayd weeye wuxuu ziyaadiyey qaala cumar ibnu cabaas baa yidhi waqaala lahu waqaala wuxuu yihi cumar lahu liabi cubaydata ayضا ara'ayta bal waxaad iiga warantaa annahu low raca aljadbata meeshaa abaarta ah hadduu dee xoolihiisa daajiyo weeye wa taraka alkhasbata meeshii barwaaqada ahaydna uu ka tago a kunta ma ahaan layd nin haddaad saa aragto barwaaqay agtiisa tahay xoolihiisii aan u rarahayn aan u foofinahayne meel abaara un kuba hayo akunta ma ahaan akunta ma ahaan lahayd abaa cubaydow mucajizahu macnaa ay naasibahu ila alcajzi nin awood darro iyo ra'yi xumo iyo waxyaale cajzi u nisbeeya ninkaa ma ahaan lahayd oo cajzi ma u nisbeyn lahayd markaasuu yihi qaala nacam ha dee bes tana waa saas oo kale dee isagiyo raciyadii anaa ka mas-uulka dadkani raciyadaydayiin anaa ilaahay subxaana watacaala weydiinaya marka wixii dee asbaab halaaga ee aan arkaye aanay ku dhex jirin saas oo kale ay kaba baxsan yihin inaan u geeyo dee waxay noqonaysaa ruuxa xoolihiisii uu raacayay uu haystay meel ku hayay ay ku dhammaanayaan ba ama ku baaba-ayaan isagoo meeshii ay ku badbaadayeenna ay agtiisa tahay kaasoo kaleo dee ruux ciqaab mutay baan ahaan laha weye akunta mucajizahuna adigu ma u nisbayn lahayd waxa weeyaan cajzi isaga ma u nisbanya tansibahu ila alcajzi ha buu yihi markaasu yihi fasiriden kolle de arrintu taa teesaco weeye arrinku de waa cadyo dee isagiina waa ku qancay qaala ibnu cabaas ba wuxuu yihi fasaara uu socday cumar xataa ata almadinata ilaa uu madiina yimi faqaala wuxuu yihi haada waa mawdicani almaxal waa meeshii la degayey ama maxalkii weeye aw qaala hada almanzilu in shaa allah madiinuu sheegaya waa cumar waa isla macnaa almaxalu iyo almanzilu imika halka macnaa waxaanay ujeedadu ay tahay dee meeshii mudnayd meelaha kale oo dhan ka mudnayd ka fadliga badnayd waa halkan ee maka wixii aan ahayd waa madiina waa mahbid اlwaxy waa dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalam aley masjidkiisi iyo qabrigiisi iyo halkii taas ayaa kuba sugan waa halkii diintu ay kaba faaftay marka iyada ayaa manzilka dee mudani waa halkan ba weeye marka kolley shuraaxduna way soo wada naqliyeen malaa meelahane laftigan almaxal bay leeyihiin waxa badnaan almaxalu in la yidhaah iyo almaxilu in la yidhaaho waana makaankii uun taas bay meeshu tahay manzil bay laba mid tahay laakiin sheekhu uu sii yar waday halkan qolooyinka kalena dee qurdubiyena waa say sameeyeen wuxuu leeyahay markay noqoto labada haba banaanaatee laakiin qiyaaska waxa waafaqsan almaxalu in la yidhaaho wuxuu taa ku cileeyey waa masale sarfiya ayuu halkan soo dhigto ficilku hadduu yahay facala wasankeed macnaa facala wasankeed hadduu yahay mudaariciisuna yafculu yahay sida dakala yadkulu iyo kharaja yakruj iyo baabkeed wey oo mudaariciisuna yafculu kuma imanayo markay noqotay masderkiisa miimiga iyo ismigiisa zamaan iyo ismigiisa makan ama darafkiisa miimiga intaba qiyaaskiisu wuxuu noqdaa mafcal sida maqcad qacada maqcadan iyo dakala madkhalan iyo kharaja makhrajan iyo ee wixii baabkooda ah xurufyaa jirta kolley lamiyata afcaalki iyo keyrkiiba way tiriyaan waa kelimaad buu uga jeedaa axrufta qolooyinkiina haysta axruf maha xaraf waxa looga jeede oo dee waa afcaal ama waa kelimaadba iyadu shaadowday oo sanoo kale ku timi almaxalu iyo almaxilu qiyaasku waxa almaxalu in la yidhaaho ina waa xalla yaxulu ayuu ficilku kaba yimi oo markaa maxalan laakiin wuxuu leeyahy almaxilu waa shaadkaas waa faa'iida sarfiya u sheekhu qolooyinkiina sharaxaysaana waa cibaaradu idinku sugantahy waa taas un ujeedadu وxdثني أbو طاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب بhdا الاسناaد غير أنه قال وxuu yihi إن cبدالله بن الحاrث حdثه ولم يقل mu oran cبداللahi بن عبداللahi ujeedada waa اskhiلاaf yar xadيiثkii mالك waxaan kusoo aragnay xadيiثkii مcmrna lamid buu ahaa qolooyin kalena xadيiثkoodu saa weeye cبداللahi بن عبداللahi بن الحاrث taasaan soo aragnay riwaayada يونس baa waxa dhacay in muslim muu sheegin matigeedii matigeeda ibnu khuseyma dhigta oo kitaabkiisu ku sugan yahay halkii cabdullahi ibn xaaris buu kaba dhigay laakiin waxay culimmadu raajax yeelaan sidaa riwaayada ay maalik ay tahay ayay raajax yeelaan oo ah dee inuu cabdullahi bn cabdullahi bn alxaaris yahay taas ayay raajax yeelaan ee aanu ahayn cabdullahi bn alxaaris وxdثnا يحyى بن يحyى qال قرأت على مالك عن بن شهاaب عن cبد اللahi بن cاmر بن ربيcةa waa iبن شهاaب baa شheekh labaad yeeشhay waa nin kaleo isna kitaabka waxaan filaya mewan de kusoo marnay cبداللahi بن cاmر بن ربيcة isaguna marka laega anbihi cاmر بن ربيcة صحaaبي مashهوura weeye waana أصxaabtii rasuulka ilaahay ee hore u islaamtay qrayشh maaha lakiin waa reer maka reerkan cumar ibn اlkhadaab iyo baanu xilfi ama mdeelo lahaa iyagu la degenaayo isaga waa reer canaza laakiin waana dadkii isaga iyo xaaskiisii umuleyla cabdilaahiga dhashay iyo waxa weeyaan xabashuba dadkii uhijrooday ayuu kaba mid ahaa cabdillahi bn caamirna rasuulka ilaahay xayaatadiisii buu dhashay isaguna marka ru'yo waa leeyahay oo xaggaa saxaabi waa lagaga tariyaa walow dee marka la eego riwaayaadkiisa iyo taas ay tahay dee xagga marka la eego un saxaabo uu kaba wariyo oo waa nin markaa isaguna hiqaa taabiciinta waaweyneed kaba mida bal dee waa ninkaa ru'yo leh oo waktigii rasuulka ilaahay dhashay rasuulka ilahay laakiin xadiid baa wuxuu soo arooray isaga laga warinayo waa xadiidka keliya jiro ibnu cabdilbar iyana soo dhigtaan markuu xadiidkan warinayo oo ah isagu inuu yihi dee isagoo guriga joogoon yar ahay ayaa rasuulka ilaahay guriga iyagii yimi hooyadii ayaa waxay ku tidhi waa de waxa weeyaan layla umu cabdillaahi ayay tidhi tacaala ucdika kaale cabdillaahi oo waxbaan ku siinaya markaasaa rasuulkii ilaahay yidhi maxaad siin lahaydoo waxay tidhi xabadee timir bay sheegayso taasaan siin lahaa dee taa te rasuulku ku yidhi haddii arrintu aanay taa jirin oo dee kusoo qabanayso waxbaan ku siinaya arrintu ay tahay lakutibat calayki kadiba oo arinku waasan dadkeeda ay yeelaan dee iyadoo wax loo hayn ama haddii la doono kaale waxbaan ku siinayaa oo wixii aanu jirin been baa lagu qori lahaa haddii aanad nimanka wax siinahayn oo hadalkan aad tihi tacaala ucdika aad tihi arinku aanu jirin aad ku soo celinayso uun aad ku soo celinaysa waa ilmo yaroo iska ciyaaraya dee been baa lagu qori lahaa bal markaa taasoo kale waxay ka dhigeen rasuulka ilahi inu kaba wariyee laakiin de waxay qolooyinka kale nuqaadii ay raajax yeelaan arrinku hooyadiibuu ka warinaya waa irsaal baa jira ee isagu muu ahayn wakti uu rasuulka ilahay wax kaba maqlo waa yaraa waa kaase laakiin wakti uu rasuulka ilaahay kaba maqlo de waa iyadoo hooyadii taa ugaba warantay un bay kaba dhigaan ee waktigaa inaan tabiyihi siyaasa lahayn ayay soo qaadaan wuxuu yihi haddaba cabdillahi bn camr bn rabica ana cumara kharaja ila shaam falama jaءa saroqa eeg waa tan imaka halkan de waa tan lama tadwiinino waa tasriif la-aan ee laakiin labada wajba waa banaayan waa taan idhi markuu sarqa yimi ayaa balغ waxa soo gaadhay aن الwbا qad waqaca bالshami faأkbarhu cabdiلرaحmaan iبن caf aad buu usoo koobay xadiidkii qisadu way dheereed sida xadiidka iبn cabaase cabdiلرaحmaan iبn caf ba wuxuu ugu waramay أna rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasaلم qaala inuu yihi idaa samictum bihi bardi haddaa daacuunka ku maqashaan ama wabahan dhul falaa taqdamuu calayhi waidaa waqaca biardi waantum biha falaa takhrujuu firaara minhu farajaca cumar bn khadaab min sarqa ayuu ka soo laabmay wacan ibni shihaabin ibna shihaab baa shak saddexaad buu haddana soo naqliyey ina shihaab waa sanadkii hore inkaynu kaba soo baxnaa laga warinaya laakiin maxay can salim ibni cabdillaahi waa salim ibni cabdillahi bni cumar ana cumara cumar inama اnsarafa waa laabmay oo binaasi dadkii waa la soo gadoomay uu la soo noqday waa min xadiiثi cabdiraحmaan بn cawf min ajli xadiiثi cabdiraحmaan xadiidka cabdiraحmaan بn cawf daraadii kaas baa keenay oo kaasaa wixii soo celiyuu kusoo noqday uu ahaa taas bun halkan sari بn cabdillaahi kolley awowgii cumar ma soo gaadhin cabdiraحmaan ibn cawfna ma soo gaadhin oo xadiidka imika san inqiطaac baa ku sugan sanadkan inqiطaac baa kuba sugan waa mid arrinkan uu isagu yihi xadiidkan baa la soo noqdayna xadiidkii ibnu cabaas ee mawsuulka waxaan kuba soo aragnay inuu dadkii la tashaday muhaajiriintii hore ansaartii muhaajiratlfatxi dabadeedna uu goostay inuu soo laabmo laakiin isagoo soo laabmaya un xadiidkan iyo cilmigana ay heleen ijtihaadkoodii waafaqay iyo wixii uu goostayba uu waafaqay taas ba ayba maalan ay ay tahay taas aynu kuba soo maray oo imaka aynu waxa weeyaan taa bal markaa laakiin arrinku waxa weeyaan un kolley dee bacdigood mala kalamyo way leeyihiin in laba yidhaaho unin oo imika halkan waxay taalla waa ama qowl muslimin malaa qolooyinkiina sharax haysta kolley maxaana igu tilmaama waa xadiidka markuu qabanayo yartafi xadiidka halkan sharaaxdiisa un dee markuu qabanayo ini musabixun calaa dahrin faasbixu maya musbixun baan ujeedaa calaa dahrin faasbixu taa sharaxeed ayaa waxaa yimi waa ama qowl muslimin أنهم إنما رجع لحديث عبد الرحمن فيحتمل أن سالما لم يبلغه ما كان عمر عزم عليه من الرجوع hadلكan dee sاalم yihi yihi wuu soo laabmay oo wuxuu usoo laabmay xadiidkan daraadeed waxaa suurtagala inaanu saalim maqlin qisadan inteedii kale oo ee aanay soo gaadhinba ee xadiidkanunay bal waxaan uga jeedaa taasin haynoo joogtee cibaaradana waa ama qowl mslimin sawaabku waxa weeye waa ama qowl saalimin maha mslim dee qowlkiisii waa saalim ninka hadalkani oo qowlka saalime uu yihi anahu inamaa rajaca lixadiidi cabdiraحmaan isagaa yihi muslim ma lahay waa saalim qowlkiisaasi fayaxtamilu ana saalima lam yabluqu waxa weeyaan inaan soo gaadhin bal iyadoo inaan taa kaba dhiginba waxa arinku yahay un markii uu isagu ijtihaadkii taa kuba gaadhay iyo taladii uu goostay isagoon weli maqlin oo maya bixin ayuu xadiidkii maqlayo ujeedadu xadiidku wuxuu dhacay un insiraafku dhacay intii xadiidkaa la maqlay dabadeed hadalkii bay sii adkaysae meeshii ma saarayo kama ma anfiyayo dee arrinkaa hore iyo wadatashiga inuu jiray iyo inuu markaa hore cumar goostayba isagoon xadiidkaba maqlin taas iyada ma inkirayo laftigaasna saalim saxdan bal xadiidka kolley waa inoo dhamaaniye baabkii kolley waxyaalaha uu sheekhu halkan nooba dhigtay xadiidka waxaa ka mida fawaa'idiisii inuu dee imaamkii baxo oo aanu meelun joogin intii wilaayadiisahayd awqaadda qaarkeed ninkii madaxda ahaa soo axwaashii raciyada u arko dulmigii kii madluumka aan soo gaari karayn halkaa intuu meeshiisii ugu tago dulmigii lagu hayay uu suuriyo kii dhibaataysnaa ma baahnaa ee dee meeshaa joogeen soo gaari karayn cid soo gaadhsahaysnaa uu arko uu baahidoodii wax kaba qabto dadkii iyagu markaa fasaadkii iyo xumaanta wadayna dee bal markaa uu wax kaba qabto bal dadkii wulaadahaya madaxdii dee markay inay qabaaxidoodii iyo waxyaalahay samaynayaan inay soo gaadhaan intay kaba baqdaan kol hadduu imanayo markaa ay digtoonaadaan oo iyaga naftooda haddii wulaadii aanay wax toosan ku kac ahayn dee umuuraha inuu wax kaba qabto iyo masaalixdaa badan ba taas wey arrintoodina dee talaqigiibu sheegaya ka hortagii umaradiiyo lagaba hortegaya waa san dee iyo wujuuhu nnaas waaba in arrinkan laba yeelay taas dadkii ahlu cilmigaah iyo ra'yigaah markay umuuray yimaadaan iyadoo dee weliba siday u kala mudnaayeen loo kala horreysiinaya in lalaba tashadana xadiidka way nooguma sugantuu kaba dhigay taas dadka in manaasishoodii la dejiyo dadkii ahlufadligaah horta mudnaanta la siiyo oo laba horreysiiyo bal de ijtihaadkan iyo khabar waaxid aqbalkiisii iyo ninkii caalimkaa cilmigiisii sheegay iyadoon cidbo kaba dalminsan dee uu yeelayba taas oo kale iyo in ruuxii aqoonta sare lahaa nin aan aqoontiisoo kale lahayn inuu wax uu og yahay maalin badan baan taa soo aragne agtiisa ay kuma sugantaho kan kale kii faadilkaa kaba qarsoonsan cumar oo kale iyo de waxyaalahaas oo dhamina waa xadiidka inooguma sugan iyo qabulo khabar ilwaaxid iyo dee masaladii asalkaydee baabkuba inoogu baabaysaa taa hore aan uga soo hadalnay bab laa adwى walaa diyarata walaa haamata walaa safara walaa nawa walaa guula walaa yuriidu mumridu calىa musixin waa tarjamo dheero axaadiia insha allahu tacaala inoogu wada imamo doonto sharxooda qeybu mancaawa bal maala inta cadwada e laakiin diyarada iyo waxyaalahaasi kolley way dambayn doonaan qeybta diyarada way inoo dambayn doontaa o casharka ka dambeeya ayuunbay noqon doontaaye laa cadwa cudur la isqaadsiiyaa ma jirto de waan arka xadiidka laftigiisa walaa diyarata wax la sharaysto la baasaysto ama xayawaan ha noqdo maali ayaama haba noqdo bila ha noqdo adigu in wax kale haba noqdee wax la sharaysta oo la baasaysta taasna iyadana ma jirto de khayrka iyo shirkuba xagga ilaahun bay kaba imanayaan wax ma keeneen walaa haamata haamana ma jirto bal haamadu kolley xadiidka inooguba iman doonta waxba yaan laba sharax aanay inagu noqoni xadiidkan kuba sharxi doona walaa safara safarna ma jirto yidhaahaanba bukhaari isagu waxa weeyaan uxujaysiistaa mataga markuu tan dhigtay walaa safaradan daa-un yaakudu ma xadiidka tarjamo gaar u dhigtaa waaya waxaan kolkol isagu taraajum u golgooste u dhigtaaye daa-un yaakudu lbadna waa xanuun caloosha dadka kaba gale ayuu leeyahay bal markaa way inoo dambaysaa insha allahu tacala matiga inooguma dambayn walaa naw-a naw salaad iyo wataynu kuma soo marnay macnaha xidigo iyo manaasil iyo godad roobka yimaado ee da-a loo tiiriyo o la yidhaha mudirna binawi kada iyaduna wax jidaysan maaha walaa guula guul waa shayaadiin iyo waxyaalaha meelaha baadiya iyo dhoolka cidlooyinkaa dee dadka intay istusto ama u dhawaaqdo waxalayn karto sidaa wax ku halaagtaa taasna ma jirto walaa yuriidu ma soo aroorinayo oo ma soo gelinayo mumridun ku xoolo bukalihi mumrid waa hadii la yidhaha amrada rajulu macnaha xoolihiisaa buka weeyaanoo waa saaxibu libil ilmiraad iyo wixii laba midkaa xoolihii bukay kii lahaa masoo kuma soo aroorinayo uma soo gelinayo calaa musixin ku xoolo fayowle oo haddii dee ruuxan xoolihiisu ay bukaan oo cudur ku jiro ruux kaleoo xoolihiisii ay fayoobaayeen geeligiisii ama adhigiisii ama lo-diisii oo kale inuu kaga soo daro kasoo dhexgeliyo iyaduna waa tan la nahiyayo wejigiisana waan arki doonaa waana axaadiista way inoo wada iman doontaa ee tani waa cunwaankii iyo tarjamadii waa kuwan xaadisiintii aan xdثnي أbو الطاhر وxرmلة بن يحيى واللفظ لأbي الطاhر قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يuنس قال بن شهاaب فxdثني أbو سلمة بن عبد الرحمن عن أbي هريرة حين قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم لا عdوى ولا sوفر ولا hاmة فqال أعرابي oo iبن شهاaب baa yihi waxa ii waramay أbو سلمة بن عبد الرحمن abi hurayru igaba warramay markuu isaguna ka warramayay dee siiqadii ama qisadii dhacday markii rasuulkii ilaahay yidhi laa cadwaa macnaa bal laada naafiyaan kaba dhigaynaa haddii aan bimaa macnaa nahyi kaba dhigno naafiyaan kaba dhigno on anfino uun macnaa cadwa waa isku gudbin iyo isu tallaabin cudur iyo isqaadsiin cudur la isqaadsiiya taasi ma jirto waa اعtiqاadkii janibkaas ayaaba waxa weeye in la anfiyaya walaa safara safarna ma jiro bal safarkii kolley laba macno ayay halkan culimadu soo dhigtaa mid weeyaane waa safar waa bishan imakaba aan ku jirno ee macruufka ahayd oo waxay iyagu samayn jireen oo waqtigii jaahiliyadii ay samayn jireen reeraha qaarna waa looga dambeyn jiro maalinta xajka laga dareeraye mina laga dareeraya lagu dhawaaqi jiraye berihii xurmada lahaa ee afarta ka mid ah afarta ahaa khaasatan kuwan iyagu israacaya oo kale malaa rajab sideeda way u dayn jireenbe kuwan israacaya oo kale iyo markay kuba dheeraato ayay waqtigaa xajka laga laabmayo kolley cid baa waqtigii islaamku soo gaadhay ina ruux de ninkii way soo naqliyaan magaciisiiyo waa reerkii lahaa taa iyagu markaa mina laga dareeraya arrintan dadka gaadhsiin jiray ayay bishii muxaram oo bilaa xurmada laha aha ayay xurmadeedii dib dhigayeen waxay u dib dhigayeen safar bishanay markaa xalaashanayeen de hadhowna mar kale wax kaley bedelayeenbo marka arinkuu noqdo safar saas oo kale oo dee ama meesheedii laga dhaqaajiya ama xurm dee xurmo aanay ahayn loo keenaa taasi ma jirto macnuu uu yahay ilaahay qowlkiisii inama nasiiu ziyaadaة fi اlkufri yudalu bihi اladiina kafaruu taas inuu macnuu yahay oo waa xaggii nasiici waa burin la burinayo arrinkaa ay la iman jireen ee taxriimkii bishii muxarama ay dibdhigi jireen ay safar u dibdhigi jireen waana de waxa ay samayn jireen bal imaam malik iyo abu cubayda macmar ibn musaniya qowlkood weeye arrin kale oo iyadana ay halkan culimadu soo qaadeen labaduba waa burinayn labadaba haddaan doono oon ku wada fasiranaynaa waana ta alaha bukhaari isaga tarjamadu isagaa taraajimta isagu leh tarjamadu u dhigtay oo yihi waa daa-un yakhdu lbadna weeye waa xanuune waxay sheegayeen waa wax dadka ama mas ha noqoto ama dee xaye ha kaba cabireen ama duud ha kaba cabireena xayawaan oo caloosha kuba sugan oo ictiqaadsanaayeen markaa la gaajoodoo kale iyo inuu kacayo oo ruuxii qaniinayo oo dhici kartana in lagu dhinto gees kalena waxay ictiqaadsanaayeen waxyaalaha dee ay leeyihiin waa axa ama kaga sugan ruuxa caloosha kagaba sugan ee dhibta ule kolkol didayaaba in waa la isqaadsiin jiro xataa adhaba siday iyagu uga carari jireen ay ulahaayeen waa la isu qaadsiiyaa si ka badan ayaa la isu qaadsiinayay taas bay odhanayeen oo bal markaa safar taasba weeye dee arrintan kale imika waktigeenan iyo dee qarniyo malaa iskaba jirtay iyaga waktigoodii way dhici kartaa tadayur safar ay baasaysan jireen laakiin jaanibka ay u baasaysan jireen dee bishii iyagoo saddex bilood oo xurmale kusoo jiray oo la kala aamin noqdo la isdhex mariyo dhibi aanay jirin markay safar soo gasho ee nin kastaa warankiisiiyo la soo baxo seeftiisiiyo nin kastaaba dee duuritaan iyo waxdhac iyo waxboob iyo waxdil arrinta ay noqoto ayaa dhib aanay qabin baa soo kordhayso jaanibkaa way sharaysan jireen innaga waa tan la sharaysanaye safarkii dee dhib badan loo yeelaye waa tan waxaa laga yaabaa imika markay arbacada dhowitaam hadday arbaca bil u dambaysa la ydhaha bisafar inay meelaha dumarku raash dumarkeenu ay waxyaalaha dariiqyada wax ku karkar oo la yidhaaho dee saanacadii axbuleyo markaa balaayo ama bishan balaayo badan inay soo degto dadkeenu ay ictiqaadsan yihiin ama dadka qaar ay ictiqaadsan yihin waana ictiqaad baatila kole waktigaa hore ma jirin de waktiyada ba ha u bilaabmee lakin waxaa leeyahy taasna iyadana xadiidkii waa wax dee safar saas oo balaayo leh saanacad leh shar leh aan bilaha kala lahayd iyo waxyaalo isaga u gooniya taasna iyadna mama jirto oo iyadna oo wax taasa kolley dee wakti ay bilaabtay ma garanay dadku waxaan waa wax lagu yidhi wadaad un baa ku yidhi de safar balaayo badan baa soo dega maaha dadku waxay samayseen iyo dumarkumay samaysan ee wadaad un baa ku yidhi de waana garanaydaa kutubtii qarnaasaa laga qori jiray sa mid mujarabaatu dayrabi la odhanayo o kale iyo ayaa waxaanu ku sugnay intaasoo kunoo balaayaa soo degta safar waana kutubtii wadaadada haysteed ee reeraa dee looga ay ka faqiyen jireen ee qarnaasaa kaba qorayeen mujarabaatu dayrabiyo magaaladeenaba lagu iibin jiray ayaa waxaan waana halkay dadka ugaba time balaayada ay uga bilaabantee sharkan wadaadkii dadka dhex joogay ee baadiyaa joogay baa waxaan ku aqriyayo kiibaaba kitaab u ahaa kitaabka ilahay marka ay leeyihin kitaab ilahay noo furna ay leeyihin kitaab baa la furaya waa kii loo furayey ee de wax laga qorayey ba kitaabkii la furayey waxaan saa ku qoran waa halkay dee dadku waa waxay noqon qaaliban waxyaalahan mawduuca ba ahaadee waxaan asal ahayna waxaan dadka kolkol xataa ay kol xadiis mawduuca waxaan yahay kolba waa tan bal dee jaamicu sakiirka maxaa markay arbaca bil u dambayso kale iyada safar la eegin de aakhiru arbica de waa yowm naxsi mustamir lafti saasa de waa xadiid aan asal ahayn jaamicu sakiirku kusugan yahay bal bilowyadiis meelaha uu kaba bilaabmo ayaaba kuba sugan yahay taas oo kale arbacata ugu dambaysa waa yowm naxsi mustamir oo kale iyo waxyaalo waa wax la maqlay un ama wax mawduuca xaggii laga soo qaatay ama waxyaalaha ay kaasa lagaba soo qaatee bal iyada tanne dee safarkaasi ma jiri haddaba intaba waxaan leenahay wax safaro oo dee dhibtaalo ama xanuunka caloosha ah ah oo la isqaadsiiyo markaasoo cadwadii buu noqonaya ama waktigiisi laga dambeysay ama balaayo shar leh aan dee waxyaala waktiyada kale lahayn ma laha iyada taasi ma jirto walaha mataamana ma jirto amada horta miimtu way mashadna way fududahay imaam abu zayd alansaari la yidhaaho lugawi ahaayo horena mala maalin aan abu zaydka soo yar qaadanayn bal soo yar hela aan mar hore heedbe ninkaas bay kasoo naqliyeen tashdiide laakiin dee qolooyinka kale kuma waafaqsano haama yidhi waayo haama waxay noqonaysaa dawaabtan dhulka waxyaalahan suntan iyo xasharaadkii oo kale iyo waxyaalahaasa hawaabta ama haama ay noqonaysaa mufradkeed laakiin tani haamata weeye bal iyada waxay barhkood kuma fasireen haamada daa'ir ama gumaystaba dheh dee abuumay kolkol yidhaahaan idaguba kolkol waa la sharaystaa oo taasoo kale way dhibsanayeen oo haddii aqal korkii ay ku dhacdo iyo ay fadhiisato iyo ayaa la odhanaya malaa cid baa dhimanaysaa saaxiib albayt ha noqoto ama waxyaalo taasoo kalea dhib iyo shar bay uba arkayeen taasna waxalla waxay wadaa ma jirto waxay keenaysaa ma jirto waa mid arrin kaloo iyadana shiceradooda kusoo noqnoqotay way jiraanoo haamadii oo waxay odhanayeen ruuxa haddii la dilo waxaa madaxiisii ka soo baxaya wax duulaya oo kaa ay haamada odhanayeenoo ku dul wareegaya qabrigiisiioo isquuni isquuni odhanaya iwaraabiya iwaraabiya oo haddii loo aarana wixii u baaba-aya haddii kalena de waa kaasoo waxaasuu noqonayaa madaxiisao haamay taasna odhan jireen waana waa de waxaa ashcaartoodii kaba mid ahayd ya camrun ilaa tadac shatmii wamanqasatii adribka xataa taquula alhaamatu isquuni oo camaro haddaad idayn weydo caydayda iyo aniga dee iyo sitaanka iyo xaqiritaanka aad iga dayn weydo waadan ku diliyo haamadaa odhan doonta haamada ayaa iwaraabiya odhan doonta waa taas bal taasna way jirtay waa waxay odhanayeen haamadaas ama barhkood iyadoon dilba jirin haba yidhaaheen ruuxan lafihiisiiyo waxaas baa daa'ir duulo noqda oo haamo waa ictiqaad baatila oy dee iyagu ictiqaadsanaayeen oo kaasna waxaas waxba kama jiraan wey waa shay baatila oon waxba kama jirin walaa haamata فqاaل عرaبiy nin reer miyaa yihi ya rasuul الlahi rasuulki ilaahay markuu de rasuulka yihi laa adwa waa tan wax la isqaadsiinayaa ma jirto famaa baalu اibili maxaa geel xaaladii tahay oo takunu ahaanaysa fi الraml waa dhulkaa dee saxraa ah burciida iyo taasba ama qorooda xaasba ujeedada waa dhulkaa de ay daaqi jirta gelo kaanaha diba aada moodaba garanuug ama dee dayre iyo adigu diba aada moodo ujeedada waa xagga nashaadka quwada salaamada inay caafimaad qabto dee taasoy nashaad badan leeda aada moodo fayaji u imanaya markaa albaciiru waa neefkeedo alajrabu cadhaysani oo fayadkulu fiiha uu dhex gelayo fayujribuhaa kullahaa dhammaantiiba wada cadhaynayo se haddaan cudur la isqaadsiyaa jirin arrinkani waa maxay buu leeyay shubhadanu laba yimi geel caafimaad qabay ood moodeysay dee markaa diba aada moodeysay xagga nashaadka iyo salaamada iyo quwada ayuunbaa neef cadhaysani soo dhex gelayaayo geeliba wada cadhoobaya miyaanay taasi cadu ahayn buu leeyo kan kani miyaanu cadhayn geeliyi waa ka arrinku suu yahay rasuulka ilaahay jawaab yaroo kooban buu siiyey oo muxuu yihi qaala faman acdal awala ka hore yaa cadheeyey yaa qaadsiiyeme ka hore yaa xanuunka qaadsiiyey macnu waxa weeye dee laba midun weye inuu yidhaha kaasna mid baa qaadsiiyey kaasna mid baa qaadsiiyo waxba uu dhammaan waayo tasalsul waxaan ilaa maala nihaaya taasna waxaan jirin weye oo tasalsul la kana kan kana kan kana kan kana midkaasaa qaadsi iyo inuu yidhaaho dee may isaga dee amar ilaahay baa ku keenay de hadduu markaa yidhaahdo arrintani amar ilaahay baa ku keenay de kana amar ilaahay weye kana waa qadarkii wey ilaahay kaa hore ku keenay ayuunbaa kana ku keenaye kani waxma qaadsiin bal weli xadiidku waa inoo dee kalaamkiisu waa inoo dambeeyaayo laa yuriidu mumridun calaa musixin baa inoo dambayse bal waxa weeye laakiin macnuu waa kaasoo bal yaa qaadsiiya de waa jawaab muskita ah weeye inuu yidhaha de kana mid baa qaadsiyu dhamaynba kari waayo kaasna mid kaba buu ka qaadi kaas haddawna kaa maxaa soo bixi doonaa ugu dambayn in mid soo baxa la yidhaha maykaa xanuunkuu ku yimid isaga waxba may qaadsiin inuu taasunbaa isagana dambayn doonta haddii kan uu yidhaahdo maye dee kan isaga kol hadduu isagu un cadhoobay oo sagun laguma arkay waa xanuun ilaahay kuma keeno waa qadar markaa ilaahay kan ku keenay ayuunbaa kana ku keenay buu ya faman acdal awala macnu waa tan xadiidkaasu laba socdaayoo kale kolkol kutubtan atraafta oo kale waa dhibtooda kolkol ay leedaho ee kolbay intan xadiidkii soo qaataan dee iyaga ugama jeeda xadiidka in la dhamdhameeyo bal atraaftu dhib may lahaateen sida jaamicu sagiirka oo kale malaa markuu fa'da marayo intan ubaa taala faman acdal awala xadiidka intiisii hore iyo waxyaala la socon waxa la wuxuu macnihiisu yahay jawaabtii kitaabku markaa daalacday kuma adkaanaysa waayo xarafkii fa'du u watay faman acdal awala inteeda tumuri qaaf dhigtay macnaa muttafaqun caleyh xadiidku weeye iyo taasuu dhigto dee xadiidkuna o adiga arka inuu hadal uu laba socday oo hadal hore jawaabtii uu ahaayo in xadiidkii kamida ay tahay وxadثnي محaمد بن xاtم وxسن الحلواني قال xadثna يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد قال xadثna أbي عن صالح عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أbا هريرة قال إن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال لا عdوى ولا dyرة ولا صفر ولا hاmة waa intaan kaba soo baxnay faqاaل عرaبي yا رasuuل اللhi بمثل xadيiثi يuنس de waa xadيثkii makaan kaba soo baxnay يuنس العيlina waa ninkii iبن شهاab kaba warinayay maantana halkan صالح بن kaysan baa iبن شهاab ka warinaya وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤري أما الديري نادي لا إله لبضب رك ويؤي مادان وأنا نثق تابعين تلو حكم إذا بغري شنتي تلد لنتي أن أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى رسولك إلهي الساسوش فقام أعرابي من رمية كعي فذكر بمثل حديث يونس وصالح maanta ibnu shihaab mayn zuhri waxaa ka warinaya shucayb bn abi xamza labadii hore xadiidkoodii a yunus ibnu shihaab ka wariyay midba miduu sheegay laakiin sanad kale imika soo celiyey wa can shucaybin can zuhriyi qaala xadaanii saib markii hore sinaan baa uyin ti ka horeysay haddaba wuxuu abu salama imikana waa nin sheekh saddexaad o dee zuhri waa nin xaafid u ahayo sheekyo badan lehe عن الزهري قال حدثني صيب بن يزيد بن أخت نمير وصحابي يرى أصحاب رسول الله كاملة حجة الوداع توقي سوى تدبجر سيد صامري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة بل الحديث كي إنما كوحوية وإنه صعدا ولو دروك لا إنه برام ميصو ابن شابيها كبتشرين به وحدثني أبو الطاهر وحرملة وتقاربا في اللفظ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سلمة هو تابعي رسولك إلهي كبو مقلنا لكن حديثك هو حديث أبو هريرة سآخر كبين وقبصوا أبو هريرة يستقى لا عدوى نوريه حديث كان نوصى سعودان يستقى وريه ابن شاب يدير رقا نسنة ياربوا وقبصوا نايم لكن ألفتك له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى horta taas rasuulka ilahi uu ku warramay wayuxadiثu waxaa kaloo uu abu salama ku warramay ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala laa yuuridu bal dee nafyigan macnaa nahyi weeye oo ma soo aroorinaya yaanu soo aroorinin oona u soo gelinin ku soo darin mumridu nin xoolo bukalihi calaa musixin ku xoolo fayow leh oo dee maxaa la odhan karaa dee xoolihii fayooba iyo xoolihii waaba cadwihii la anfiyayaba halkan dee loo qaadan karaayoo ah ee cudur baaba dee si aanu waxan iyo waxaan dhibtana isaga aanay u gaadhin xoolihiisan ha ka joojiyo yaanu usoo gelinin ama aanu kusoo aroorin qaala abu salamata wuxuu inoo sheegay abu salama cidduu labada xadiidba kaga maqlay markii horena waa tii aynu soo aragnay isagaa warinaya akhbarani abu salamata wakayru oo la cadwa dee abu hurayra isaga ka wariya kana abu hurayra uu kaba wariyo dambe kaana abu hurayrata abu hurayra wuxuu ahaa yuxadiثuhumaa labadan xadiiثba mid sheega kiltayhimaa kale waa sida nusqooyinka tawada dhacay waa kilta اkelimatayn badhee ama aljumlatayn labadaa jumlo ee xadiidka laa cadwa iyo laa yuriidu mumridu calaa musixin labadaba wada warinayay oo dee daahirkooda aad moodo in yar iskhilaaf uu jiro can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam uma samata uu aamusay abu hurayrata baعda dalika can qowlihi laa cadwa xadiidkii laa yuriidu mumridu nin buu wari jiray baryihii dambe laa cadwa ayuu ka aamusay wa qaama calaa wuxuu ku nagaaday kaa uu ka aamusay oo ma sheegi jirin wuxuu ku nagaaday xadiidkii ahaa dee riwaayadiisa calaa riwaayati anlaa yuriidu mumridun calaa musixin kaasuu warinayay qaala abu salama wuxuu yihi faqaala alxaariث bnu abi dubaabin wahuwa bnu cami abi hurayrata waa ina ilmaadeer ahaayeen abu hurayra ayaa yidhi qad kuntu waxaan ahaa abu hurayra la hadlaya asmacuka midku maqlaya abaa hurayrata tuxadiثunaa xaal aad noo waramayso maca hada اxadiiثi xadiidkan maci xadiiثan xadiiث aakhara kale qad sakata cani waa laa cadwaadi aad ka aamustay maxaa dhacay kunta taqulu waxaad odhan jirtay qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam laa cadwaa faaba abu hurayrata abu hurayra waa diiday an yacrifa dalika kaa inuu garto xadiidkaa kale waqaala wuxuu yihi laa yuriidu mumridu calىa musixin famaa raahu waxa la murmay aniga waa yaxamaadii iyo raadii baa kala durugtayoo waxay noqotay si uxamaaduna naafiyadii ay tahay ra'aahuna ficilkii ra'aa ay tahay waa ficilkii maara yumaari kii dooda ahaa iyo muranka weeye waayo waxaad moodaa xaggii dee in yar bay yar kala durkeen oo faasilo dee ay noqotay si uxamaadii naafiyada ahayd iyo ficilkii ra'aahu muu arag xaaris arrintii loo aqriyi karee arrinku waxa weeye waa min almumaaraat famaaraahu waxa la murmay la murmay oo alxaariثu bacda abu hurayra alxaariث fi dalika arrinkaasu kula murmay xataa qadib oo yihi may waad odhan jirtay kana xataa qadib abu hurayrata ilaa abu hurayra cadhooday oo faradada bilxabashiya wuxuu ku hadlay af xabash xabashi buu ku hadlay ama waa kelimaad koley dee reer yamadeedna waa hay waa laga yaabaa de meesha waa isku dhaweyn dad dee asalkoodu ta ahaana wadankii waabay joogeen oo ama dee dadkii haba ahaadeen addoomihii iyo waxaase faqaala lilxaarisi xaaris baa wuxuu ku yidhi atadri miyaad garanaysaa maada qultu waxaan yidhi waxaan ku yidhi miyaad garanaysaa kelimaad carabi ah waa kan ku hadle qaala wuxuu yihi laa mayi qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yihi qultu waxaan abeyt waan iska diiday waxaad leedahay ee wax kale ma hayne waan diiday arrinkaad ii sheegayso abu salama wuxuu yihi qaala abu salamata isaguna inagu ka maqlay abu hurayre walaa camri ana waa iska de haddii la idhaha de lacamri ilaahay subxaana watacaala cumrisiinta wi cumrisiiya kuma dhaartay waaba dee taasi waxa daar ay noqonayse laakin waa kelimaad carabkooda kuma soo noqon jiray oo de sad lacamruka inahum lafii sakratim yacmaun laqad kaana abu hurayrata wuxua yuxadiduna xadiidka mid noo sheego oo ana ras noogu warramo ana rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam qaala laa cadwa inuu yihi falaa adri anigu ma garanayo ana siya abu hurayrata abu hurayre inuu iloobay oo xadiidkan waa kan laftii horena muu garan bay nooguba sugnayd inuu iloobay aw nasakha axad lqowleyn اlaakhara ama labada qowl dee waaba tacaarud baa ka dhaxeeye labada qowl mid ahaan uu nasakhay oo kan dambe kii hore intuu nasakhay kii naasikhaa uu iskaga dheganaaday iskaga haysto kii kale mansuukhana uu kaba aamusay labadaa ma kala garanayo bukhaari waxaa dhacay halkan waxaa dhacay isagu inta laftigan buu lahay be laakiin bukhaari oo kale waxaa halkan abu salama uno de wuxuu yihi xadiisan ka ahayn oo abu hurayra ilooye waayo abu salama waa dadkiisa abu saalix iyo axaadiistiisa saciid aad u badsaday weeye oo dadka ugu badan marka la eego axaadiistiisa ayuu kaba mid yahay axaadiisa abu hurayra xadiis abu hurayra intuu sheegay uu iloobay oon ka ahayn ma garanayo saasuu kaba cabirayo bukhaari bay taasi kuma sugnayd haddaba inuu iloobay iyo in labadan qowl ay isnasakheen anigu ma garanayo bal xadiidka dariiqiisa labaadna hortaan iska dhamaysana ama duruqdiisa xadaثnي محamed بن xاtimi وxasn الxulwaniي وcabd بن حumaydi وcabd بن حumaydi qaala cabd xadaثnii وqaala الآakخharaani xadaثnaa yacquub macnaa de waa ninkaa keligay ka wada warinayaan dhammaantoodna yacquub bay wada yidhaaheen muxuu yihi markaa yacquub yacnuuna waxay u jeedaan oo yacquubkan udhaba jeedaan oo isaga ay ula jeedaan بn ibrahim بn sacdi wa yacquub بn ibrahim بn sacd بn ibrahim بn cabdiرaحman بn cawf oo wuxuu yihi markaa xadaثnii abi abihi ibrahim بn sacd can صaalixi waina kaysan can ibni shihaabi qaala akhbaranii abu salawat bn cabdiالرaحman anahu samica aba hurayrata yuxadiثu aba hurayra ku warramayuu maqlay ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala laa adwa wayuxadiثu waanu warramayo maca dalika waa arinkaa hore maciisa waa maala arrinkaa hore ahaa laa adwa kaa maciisa ayaa wuxuu sheegayey oo isagu kuma warramayeyba muxuu ku warramayey laa yuridu اlmumridu calى اlmusixi bimili xadiiثi yunusa xadiidkan saalixna kii yunus buu laba mid yahy waxadaثnaa abdlahi cabdullahi bn cabdiلرaحman idaarimiyi qaala akhbarana abulyamani qaala xadaثna شhucayb can izhuriyi bihada اisnaadi naxwa waa isnaadkaa hore iyo wax laba mida ayuu taas buu yihi bal kolley axaadiثu way noo yar socon doontaa in sha allahu tacaala bal xadiidkaa hore laa cadwa waa ta aan soo fasirnay laa yuriidu mumridun calaa musixina waa tan macnihiisu wuxuu yahay aan soo sheegno almumridna waa saaxibu ibli lmiraad ama almaashiyati lmiraadba kan almusixna waa ninkii xoolo fayowba leh taas weeye marka labada xadiid daahir ahaan waxaad moodaa nooc yar tacaarud ama takhaaluf inuu kaba dhexeeyo mukhaalafo waxaa la mida xadiidkii wafira min almajduumi firaaraka min alasad ruuxa judaamaysan ka carar ka fogow sad libax ugaba fogaato taasoo kale oo isna xadiidkan laa cadwa xaggiisa dambe riwaayaadka qaarkood kuma sugnaa bal maalan markaa taasoo kale waayo in laa cadwana wuxuu keenayaa markaan laadiina naafiya ka dhigna asar ahaanba wax laysqaadsiiyo oo taasi inaanay jirin oo ruux hadduu ruux xanuunsanaya ama neef xanuunsanaya oo xanuun leh mid kaloo caafimaad qaba ag joogo dee inaanu wuxuu u gudbin kara ama uu ka qaadi karaa jirin baa lafdigu kaasuu noqonaya kan kalena hawgelin mumrid calaa musixin oo kale ama se waxa weeyaan ka carar oo kale ee waa xanuunkan iyadoo layska dhowrayo oo dhawidan iyo gelintan baa sabab u noqon karta in xanuunkii laba qaado taas baa macnuu yahay marka labadii baa daahir ahaan takhaaluf ma jiraan horta mid weeyaane xagga naskiga naski ma jiro waxaa naski u jirin naskiga waxaa loo shardiyaa inaan labadan daliil ee la leeyahy istacaarudaya aan la jamcin karahayn haddii la jamcin karayo labada daliil baa lagu wada camal falaya waa la jamcinaya naski looma kaco taasi waa mid arrin kaleo iyadana shardi u i waxa weeye xagga naskiga waa in taariikhdii la garto koodii horeeyey taas la garto marka marka la jamcin kari waayo waa shardiga hore eedayn jamci suurtagal ahayn taariikhdiina la helo koodii horeeyey la helo ayaa ka dambe laga dhigaa naasikhi labada midna ma jiraano waa la jamcin karayaa cid taariikhna mama jirto haddii xataa aan la jamcin karahayn waxa weeyaan waa la jamcin karayaa taariikhdaasna ma jirto iyada markaa iyada halkan in la yidhaaho taas iyada ma jirto bal matalan halkan culimadu kolley masaarik bay leeyihiin axaadiidan iyo kaa kalen tilmaamay iyo markan ay joogaan kutubtan musطalaxana baabkan ay u dhigteen mukhtaliف اxadiiث waayo cunwaan iyo tarjamo weeye ama baaba weeye xadiidkii iskhilaafsanaa bal taas waatay amhiladay soo qaataanba waa labadan xadiiث ayay soo qaataan cidii axaadiis kale way soo qaataan de bal matalan dee meelo kalena shuraaxda axaadiis iyo taasna way kuma soo qaataan kutub kaleo iyagu ay kusoo qaataana culimadu uu jiraaye bal laba masrak baa ugu waaweyn labada masrak un baan eegaynaa mini masraga hore waxa weeyaan arrinkan lay tahay laa cadwa waxa weeye iyagu jaahiliyadu waxay ictiqaadsanaayeen cudurkan iyadoon ficil ilaahay jirin qadarkii iyo waxba ina taa may aqoonsanayni inuu dabiicadiisa iyo daatadiisa waxani u gudbayo ruuxan kale u tallaabayo ugu tallaabayo iyadoon waa ta'siirka isagu leeyahay dalcigiisa ay tahay iyagoo dee aanay arrintu ahayn taqdiir ilaahay iyo dee sabab kaliya waxay u tirinayaan aanu jirin marka arrinku waxa weeyaan arrinkaas si ay ictiqaadsanaayeen ayay tahay oo cadwo iyo wax xanuun oo ruux ka gudbaya ama neef kale ka gudbayo o mid kale u gudbaya isagu dabiicadiisa iyo isagu un ta'siirkiisa ma jiro arrinku dee taqdiirka ilaah iyo waxaasba weeye ilaah baa keenay kana ilaah baa kuba keenay ee taasi waa dabci ahaan kaas axaadiisi kalena maxay kuba xambaareen mukhaaladadan isdhexgalkan wada jooggan ayaa maxaa dee ilaahay kaba dhigay sabab arrinkani waa taqdiir kana ilaah baa ku keene kana ilaah baa ku keene haddana isdhexgalkan iyo wada jooggan iyo waxaan ayaa waxaa sabab loogaba dhigayba in sabab dee waa iska caadi oo kolkol ka hari karta oo iyadoo sababtii ay jirto in badan aan aragnay ayaa ruuxu xanuunkii qaadin dee kolkolna waa qaadaaye ee sabab bay arrinku tahay oo kana wuxuu weeyaan mukhaaladadan iyo tan baa ilaahay subxaana watacaala sabab ugaba dhigay in in waxyaalahani ay dhacaan kaa horena oo taas baa xadiidkani tilmaamaya kaa kalena wuxuu tilmaamaya wax dabiicadiisa iyo sidiisa ku gudbaya ma jirto bal matalan markaa ka hore wuxuu inoogu hanuuninayaa ama meesha ka saaraya alcadwa bidalciha kan labaadna maxay tahay waa wixii ay dhici kari lahayd darar inuu ka yimaado laakiin taqdiir ilaahay ugaba yimaado iyo sabab ahaan ugaba yimaado in layska dhowro layskaba ilaaliyo taas labadii xadiid sidaasaa laisugu geynaya waana sidaa kolley bayhaqi iyo markii hore iyo ayagu ay kuma tegeen ibnu salax iyo muqadimadiis iyo sidaa kuma sugan imaam nawowina waata halkan iyo keyrkiiba kuma soo qaado ayman ayaa sidaa kuba tagta waa masalkaasi masalka labaad baa jiro oo ayma kale ay kuba tagaan oo le laa adwa wa aslan xanuun ma jirto oo kan dee laysqaadsiin karaa ama laysqaadsiinaya asalahaan mama jirto marka tani waa asli oo nafyigani waa guud ahaanba cadwadii waa la anfiyaya waa la saaraya waa kan rasuulka ilah yihi faman acda alawala waa kay kaa yidhi oo ruux dee neefkii cadhaysnaayo geela soo gale isagiina geli uu cadhoobay waa diiday in la yidhaaha kana cadheeye ilaahay kaa ku keenay unbaa kana ku keenayba weye marka axaadiiani maxay noqonaysaa bay leeyihin axaadiiani waa sadu dariica oo waxaa dhici karta ruuxii dadka caynkaasa ku dhex jiray ama xoolihii saas ahaayee isa soo dhex galay in iyadoo arrintu aanay cadwo ahayn ee taqdiir ilaahay ay tahay inay wixii kuba yimaadaan oo ruuxii hadhow caqiidadii ka xumaato oo ictiqaadiyo cadwahaasoo yidhaho kanaa laygaba yimi kanaa iqaadsiiye yidhaaho oo ictiqaadkii madmuumka u kuba dhaco haddaba si bal matalan ruuxii looga badbaadiyo ictiqaadka si albaabkaa laysaga xidho ayaa la yidhi waxyaalaha asbaab umuuraha caynkaasa ka dheeraada ee maaha macnuu cadwadii oo la sugaya waa la anfiyeyey ee waa sadoon dariica kolley taasna dee malaha aqwaalintaa ka badanna way jirtaay waa labada ugu mudane waa xaafid ibnu xajar sharxunuqbaya siduu kuma soo qaadayay fatxubaarina waa tuu soo dhigto kolley qowlka abu cubayd oo aada u inkiraya taas baa jira waxaa le isna ibnu jariir dabari kitaabkiisan aada u heerka sarreeye taadiib ulaahaar la yidhaha fartameeye safxa ayay qaadatay de laakiin siduu u sharxaya waa si dee kitaabka cidi ay halkiisii ka qaadi kari weyday habkuu waday oo axaadiistii iyo aqwaashii iyo asaaniidii iyo wixii la yidhi o dhan uu soo arooriyey luqadii buu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa haddana jamcintii wixii fiqi kuma sugnaa waa kitaabkiisa dee waxa yar ay naga soo gaadhaan qayb yar intii xataa uu dhameeyey dee kala barhkena inamay soo gaadhina taadiib ulaasaar ilaa afartameeyo kolley dee si aada u mumtico luqa ahaan iyo wax kasta looga fasa isaguna waatu isaga kuma tago kolley ibnu khuseyme iyo raglina waatay kuma tagaan bal waxaan leeyahay jamaacooyin kala duwan oo culimadii kamida ayaa waxay leeyihiin ilaa cadwaana waa idlaaqeeda laakiin arrinkani waxa weeye waa sadu dariica waa wixii ay wax ka iman lahayde ruuxa kol kol caqiida xuma ugaba iman lahayd baa laga xidhayaa laga awdayaayo haddii arrintani ay kuba dhacdo oy taqdaha qaadsiin la qaadsiiye taqdiir ilaahay uguma dhacdo muxuu odhan xagganaa laygama yimi marka wixii la diidayey ee ictiqaadkeenee laba anfeeye ayuu ku dhacayaa si aanay taasi uba iman iyo ka hortag ayaa ta loo yidhi waa nasay dee ragga ee kolley qowl kale iyo adigo aqwaal kalena meeshu way jiraan waa la arkaa dee waktigan dambe in jaanibkaas ibnu salaaxiyo ay ku tegeen hortay beehaqi iyo ibnu qutaybe iyo ay raacaan oo dee waatan oo asbaabtii waxaani daata ahaan uma gudbayo laakiin mukhaalaطadan iyo wada joogan iyo umuurahan baa ilaahay sabab uga dhigay sabab isaga keenaye inay waxyaale ku gudbaan ba ugaba dhigay bal taa haddii la yidhaaho waana san waktigeena dee caamka waana taa ibnu salax iyo nawowi iyo raggaa ka horreeya tilmaamay lahaayeen de arrinta kalena waa qowl aimada waaweynee sheegaya ay yidhaaheen oo kale kale sayudi qowlkiisi ah waman yaqul maqsuuصa bihada fama wahan bal taas iyada waxba ma soo qaadayno alfiyadiisa bal arinku kaa weeye waa khulaasadii un waxaan dhowrkan xadiid ay harsan baan yar israacinay xadaثna yaحyى بن yaحyى بن أyuب وqتayبة وبن xujri qalوا xadaثna ismاعيل yعnun بن جaعفr عan العلاء عan أbيه عan أbي هurayرaةa أna رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم qاala lا cadوى وlaa haamة وlaa no وalaa sفر inta kale waan soo aragne no waa ti aynu soo maray isagoo rasuulku xudaybiye jooga oo habeenkii roobdaayey inuu subaxdii yidhi ilaahay baa yidhi addoommahaygii waxa waa berisay mid iga kufriyey aniga oo xidigaa rumaysan iyo mid aniga i rumaysan oo xidigaa ka kufriyey markaa kii yidhi mudirna binaw-i kada roobkan de ay xidiga iyo godad iyo waxyaalo u tiiriye kaasi waa ruuxa ilaahay kama kufriye ama dee ka tegay shukrigiisi kii isagu hadduu dee ictiqaadsay inayow keenana waaba gaalkaasba de kii isagu yihi mudirna bifadlillahina waa anaga marka anagu wuxuu ahaa xidigo barhkoodna ay dhacaan markay kuwaasi dhacaanna kuwo kaloo lamid a xaggan kaba soo baxay odhanayeen markaasay kolkol kaa dhacay bay dee carabi roobka u tiirinaysa hadduu waqtigaa roobdo ama ka soo baxaya tiina de waa wa arrinkaa caqiidadaa xunba ah ee la diidayoo haddaba now isagu roobkeena ma jiro xadaثna أحmed بن yuنuس qal xadaثna زhayr qal xadaثna abu زbayr عan jaabirin x xadaثna yaحya بن yaحya qal aخbarna abu khaysamaةa عan abi زbayr عan jaabirin qala qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam laa cadwى walaa diyaarata walaa guula bal labada hore waan soo aragnay guul halkantay kuma fasireen culimadu waxay carabba waxay sheeganayeen bal shayaadiinta nooc kaba mida oy magaca ku magacaabayeen nuguul iyo khiilaan ayaa markaa dhulkaa dee cidladaa la marayo ayay dadka istusi jirtay yidhaaheen midabbay isu yeeri jirtay waddadii bay ka halaynaysay ama way u dhawaaqayso markaasaa waddadiiyo meelahaasay deeta ku halaagaysay markaa taasoo kale oy u tiirinaya inay wax halaagto ay wax baabiiso tibaa iyadana la burinaya wax saasi ma jiro dee way dhici kartaa talbiis shaydaan inuu yimaado saxaradoodi inay waxyaalo laba yimaadaane laakiin halaag iyagoon dee qadar ilaahay aan ahayn iyo waxyaalo saasa aan ahayn dee taasi ma jirto kolley dee maaha malaa asalkeedii oo dhan lama anfeeyo xadiis ba aha idaa taqawalat ilqiilaanu fanaadow bilaadaano haddii dee waxyaalahaasi idin muuqdaan oo kale aadaana adaankii sharkoodii buu baabiinaya waa lagaga badbaadayaa lakiinna iyadu daata ahanteedii waxu halaagto ama siay iyagu usoo dhigayeen tii baa la burinaya wey qulkuna waa kaa xadaثnي cbdاللahi بن hashim بن حayaan qال xadaثna bas qال xadaثna yasiid wahuwa tustariy qal xadaثna abu زbayr عan jaabiri qal qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasaلم laa cadوى walaa غula walaa sfra وxadaثnي محamed بن xatim qal xadaثna rwx بن عibaadةa qal xadaثna بن jurayji qal aخbaranii abu زbayr anahu samca jaabir بn cabdالlahi yqul samictu النabiy slى الlahu عalيه wasaلم yquul laa cadوى walaa sfra walaa غula dhamaan ba soo sharxnay wasamictu abuzubayri baad maqlay waxaa le hadda eeg ninkan abuzubayr ka warinaya xadiidka waa ibnu jurayj cabdilmalik yadkuru isagoo sheegaya ana jaabiran jaabir fasara inuu ufasiray lahum iyaga qowlahu rasuulka ilaahay qowlkiisa inuu yihi walaa safara taas buu ufasiray bal macaanidii la yidhina waa taa aynu hore usoo horreysiine bal macnahan ay in badan ay doortaan oo kan bukhaarina uu tarjamada udhigtay dee saxaabiganaa ku fasiray oo faqaala abu zubayri wuxuu yihi asafaru albanu waaba caloosha ama banaanteeda oo kale faqiila ljaabirin jaabir baana dee uu kasoo naqlinaya jaabir baa lagu yihi kayfa seebaa safarka laanfeeya caloosha uu yahay qaala wuxuu uhi kaana yuqaalu waxaa la odhanayay dawaabul badni waa caloosha daabooyinkooda ujeeddadu waa wax ama nool oo calooshii kuba suganay iyagu odhan jireen si xun baa laysu qaadsiiyaayo si cadhada aan loo kala qaadin baa loo kala qaadaayo ruuxiina waabay dilaysaa ama ha noqote duud ha ka cabireen ama xayaaba ha kaba cabireen ama dee waxyaalahan dadka calooshooda kuba dhasho haba noqote taasoy aad uga baqan jireen oy odhan jireen dee ruuxiina markaa uu gaajooday qaniinaysay dilaysaaba gees kalena waa laysqaadsiiyaay odhan jireen taas baabay ahayd ee macnihii kale ee safar lagu fasirayna waa ta aan soo maray qaala walam yufasir ilguula qaala abu subayri markaa jaabir mu fasirin quulkii abu zubayr muxuu hi hadihi اlguul wa hadihi اlguul alati tataqawal waa tan dee kolkol dadka istustee u muuqatee midabayse waa shayaadiinta nooc kaba mida un iyo taas ama jinkii taas bay guulkana uu yahay wallahu subxaana wataعala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk